asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan isulbadan maqlaysaan halkaad nagala dhegeysanaysaan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada alaba subax walba isniin ilaa jimca ayaa si toosa uga dhegeysataan warbaahinta star waa subaxnimo jimcaha taaradu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha subaxani ay qorayaan ama ay daabacayaan wargeyska ugu hore ee daily nation ayaan ku bilaabaya marka ugu hore boga ugu hore wargeyska daily nation arrimo kala duwan oo siyaasada ku saabsan ayuu ku qorayaa halkaasi waxaana arrimahaasi ka mid ah cidda ku-xigeen u noqon doonta william ruto waa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga madaxa isbahaysiga azimiyo lamoja wan kenya siyaasiyiin dhowra ayaa halkaasi ku qoran iyo weliba tirada markaasi taageerida ay kala heleen iyo warbixinta ee lasoo saaray ayaa halkaasi ku qoraysaa ama ku qorayaa wargeyska balse warbixintaasi intaan u gudagelin bogga labaad ee wargeyska ayaan ku bilaabaya marka ugu hore boggaasina waxaa ku qoran haweeney iyadu markaasi kenyaana sidoo kalena ahayd kalkaaliso oo ku guuleysatay abaalmalin caalami ah haweeneyda waxaa lagu magacaaba anna gabale duba oo waxa ayna tahay haweeneydii ugu horeysay ee hesha abaalmarin caalami ah sidoo kale ah ama sidanoo kale ama ka la mid ah taasi haweeneyda oo kasoo jeeda ismaamulka marsabit waxaana leeyahay waxaa lagu abaalmariyey ilaa ay lacag gaarayso sagaal iyo labaatan milyan oo shilinka dalka ah taasi oo ay kasoo qaadatay magaalada dubai halkaasina waxaa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in ilaa ay afar iyo labaatan kun oo kalkaaliyaal ah ay ku tartamayeen inay helaan abaalmarinta caalamiga ah balse iyada soo gashay tobankii ugu dambeeyey ee lasoo xushay kadibna ee u gudubtay wareega ugu dambe oo iyada ay kusoo baxday dhegeystayaal arrintan ayaana sidoo kale waxaa laleeyahay bogaadin iyo hambalyo kala duwan ay u dirayeen saraakiisha sarsare ee iyada oo ugu hambaliyeeyey abaalmarintaasi caalamiga ah ee ay soo hoysay bogga afaraad ee wargeyska daily nation aanu tagno halkaasi waxaa laleeyahay musaale mudhaafadhi weliba mada karua ayaa kala hogaaminaya labada shaqsi ee ugu wanaagsan ee ay soo kala xulan karaan william ruto iyo weliba raila odinga mudhaafadhi waxa uu hogaaminayaa inuu ku-xigeen u noqdo william ruto halka haweeneyda martha karua ee iyaduna hogaanka u hayso in ay markaasi ku-xigeen u noqoto ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka raila odinga waxaan leeyahay madaxa xisbiga amani national congress musali mnavadi iyo weliba midda haweeneyda hogaamisanaa kenya martha karua ayaa waxaa iminka laleeyahay waa labada shaqsi ee ugu wanaagsan ama ugu cadcad ee kala hogaamin kara labada kooxood ee aanu sheegnay sida wargeyska uu sheegaya balse ee uu ah codayn uu qaaday wargeyska qudhiiso wargeyska waxaa sidoo kale uu sheegayaa in cinta codayntan la socotay sidoo kale la sheegaye amaba ay sheegaysa in warbixin dhowaan ay soo saartay infotrack research la sheegay in madakarwa ay tahay ama ay ka mid tahay koob iyo tobanka shaqsi ee azimiyo lamoja wan kenya ugu cadcad sidoo kalena loo soo amaba loo soo saaray ama loo soo xushay inay waraysi laga qaado ama interview waxaa loo yaqaana hadba dhegeystayaal taasina waxaa wargeyska u qorayaa ama arkaa in mada karua ay heshay boqolkiiba kow iyo afartan inay ku-xigeen noqoto raila odinga kalonzo musyoka ayaa ku xiga boqolkiiba toddobayo labaatan ayuu helay peter kenneth ayaa nambarka saddexaad galay boqolkiiba toban ayuu helay haweeneyda sidoo kale iyadana lagu magacaabo sabina chege boqolkiiba saddex ayaa la siiyey gabadha lagu magacaabo charity ngido boqolkii labo peter munya boqolkiiba labo xasan joho boqolkiiba hal wiklif oparanya boqolkiiba eber dhibic afar alfred mutua oo iminka ka guuray isbahaysigaasi kuna biiray garabka william ruto boqolkiiba eber dhibic saddex gideon moy boqolkiiba eber dhibic labo iyo weliba kuwa iyagu sheegay inaysan garanayn cidda u codeeyaan oo gaaraya boqolkiiba toban iyo saddex garabka kenya kwanza ama william ruto haddii aanu tagno musalia mudavadi boqolkiiba toban iyo sagaal ayuu helay in markaasi uu ku-xigeen u noqdo william ruto waxaa kaalinta labaad ku jira senator kithure kindeke boqolkiiba toban iyo afar ayuu helay halka anway guru ay heshay boqolkiiba toban iyo saddex justin muturi afhayeenka baarlamaanka boqolkiiba sagaal rigathi gachagua boqolkiiba labo ndindi nyoro boqolkiiba afar susan kihika boqolkiiba hal alice wahome boqolkiiba hal alfred mutua boqolkiiba eber dhibic shan moses wetangula boqolkiiba dhibic waa boqolkiiba eber dhibic afar halkaas sidoo kale kuwa iyagu leeyihiin ma garanayno cidda ku-xigeen u noqonayso william ruutona ay gaarayaan ilaa iyo boqolkiiba soddon dhegeystayaal dhankaasi haddii waxaa sidoo kale lagu wadaa in maalmaha soo socda amaba haweeneyd waxaa leeyahay mada karua ayaa waxa ay ka heshay taageerada boqolkiiba toddobaatan xisbiga jubli halka sidoo kale boqolkiiba dhankaasi iyo xisbiga o d m afartan iyo kow boqolkiiba ay sheegeen in kalonzo musioka uu yahay ninka ugu wanaagsan ee william rail odinga ku-xigeen u noqon doona dhegeystayaal iyadoo sidoo kale indhaha lagu wadahayo william ruuto iyo weliba raila odinga maalinta isniinta ah oo ah maalinta kama dambaysta ah ee la shaacin doona cidda ku-xigeen u noqonaysa labadan shaqsi ayaa dhegeystayaal waxaa laleeyahay guddiga i b c na ama guddiga doorashooyinka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c na kama dambayst wakhtigaasi uu u asteeyey inay soo gudbiyaan magacyada shakhsiyaadka ku-xigeen u noqonaya iyadoo sidoo kale wakhtigan uu kasii dhammaanaya ayaa waxaa la leeyahay waxaa shakhsiyaadka iminka miiska saaran aanu soo sheegnay ay aada u tira badan yihiin maalinkii shalay aheedna waxaanu ogsoonahay in ilaa iyo saddex shakhsiyaad loo soo gudbiyey ee raila odinga inuu soo xusho ay ka mid yihiin peter kenneth kalonzo musioka iyo gabadha martha karwa dhegeystayaal sidoo kale bogga toddobaad ee wargeeska waxa uu qorayaa what to consider waxaa waa maxay waxyaabaha markaasi isha gaarka lagu eegi doono waxyaaba markaasi laga eegi doono si loogu soo xusho shakhsiyaadkan aana sheegnay jegada iminkaanu ka hadleyna ee madaxweyne ku-xigeenka waxaa laleeyahay waxyaabo badan ayaa halkaasi laga eegi doonaa oo ay ka mid yihiin in la eego xaaladahooda sidoo kale in ay usoo tartameen xidhalka ugu sarreeya dalka sidoo kalena waxaa la eegi doonaa ayaa leeyahay waa historigooda amaba taariikhahooda kala duwan ee ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo kenya iyo weliba dibadda kenya marka la eego halka sidoo kale laleeyahay waxyaabo kaleoo aada u tiro badan ayaa halkaasi laga eegi doonaa kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhegeystayaal ee arrimaha dhankaasi integrity-ga amaba inay yihiin shakhsiyaad iyagu lagu aamini karaa xafiiska arrimahaasi oo dhan ayay ka mid yihiin waxyaabaha laga eegayo shakhsiyaadka loo soo xulan doono ku-xigeenada labada nin boga tobanaad ee wargeyska daily nation aanu taagno halkaasi waxaa warbixinta ay ku qoreysaa ama warbixin ku saabsan kulan shalay ay yeesheen golaha wasiirada madaxweyne uhuru kenyatta ayaa kulanka ka qayb galay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa isna goobjoog ka ahaa waxaa leeyahay maalinkii shalay aheyd madaxweynaha ayaa shir guddoomiyey kulanka wasiirada kaasi oo in ka badan sanad iyo bar aansan qabsoomin waxaa sidoo kale wargeeska uu leeyahay kulanka waxaa kasoo qayb galay qaar ka mida wasiiro iyagu xulafo la madaxweyne ku-xigeenka kaasi oo madaxweyne uhuru kenyatta marar badan oo ugu baaqay inay iscasilaan haddii aysan doonayn inay u shaqeeyaan dadka kulanka oo ka dhacay aqalka madaxtooyada ee nairobi ayaa waxaa golaha wasiiradu ay melmariyeen ama ansixiyeen ay leeyahay dhowr ka mid ah sharciyo ama dhowr shuruuc kuwaasi oo dalka dhaqaalihiisa saameynaya islamarkaana ay qayb ka yihiin arrimaha xiriirka caalamiga dhegeystayaal international relations wax loo yaqaano madaxweyne ku-xigeenka kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay hadallo kulul iswadaarsanayeen madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxaa la leeyahay waxa uu maalinkii shalay aheyd ay si kafool kafool isku horfariisteen booskiisa kaasi oo sidoo kalena la leeyahay waa arrima markaasi aan la filaynin waa waxyaabaha markaasi laga hadlay amaba lagu gorfeeyey kulanka waxaa ka mid ahaa ee sicir bararka dalka ka jira iyo sidoo kale qiimaha nolosha iyo waxyaabaha asaasiga ee sar u kacay ayaa wargeyska uu qorayaa dhegeystayaal iyada oo sidoo kale wasiirka maaliyadda u kuritaaniya halkaasi sidoo kale uu isagana warbixino kala duwan laga dhageystay sida wargeyska uu qoraya dhegeystayaal bogga tobanaad hoos wargeyska waxuu ku qorayaa in wiilka xildhibaanka lagu magacaabo davidson cook uu isagu istoogtay maalmo ka hor la-aasi doono maalinka brito dabcan baaritaano ayaa socday kaasi uu ku socday qorya xabadaha iyo qoryaha weliba bistooladaha uu iska leeyahay xildhibaanka si loo ogaado waxyaabaha markaasi ku qasbay kuna kalifay in cunugaasi toban iyo shan sano jirka ah uu istoogta dhegeystayaal dhegeyste waxaa loo yaqaana fuliza ayaa dalka kusii kordhaya deymaha ay markaasi kenyaanka ka dalbadaan dhanka iyo qadka si gaara abka amaba fuliza waxaa loo yaqaano deymahaasi ilaa iyo hal dhibic afar bilyan oo shilinka dalka ayay gaareen ayaa leeyahay bogo laba tobnaad wargeyskan uu taagno haddii iminka wargeyska daily national aada gacanta ku hayso halkaasi warbixinta ku qoraya ilaa iyo waxaa leeyahay boqol kiiba boqol iyo hal dhibic shan ay sare u kaceen marka loo barbardhigo sanad ka hor oo boqolkiiba sagaashan iyo toddoba ahayd bal aanu eegno waxaa leeyahay fulizadan oo safaricom ay qeyb ka tahay dhegeystayaal amaba laga qaado ayaa waxa ay gaartay deymaha laga qaadayo hal dhibic hal dhibic soddon iyo toddoba bilyan oo shilinka dalka ah maalin kasta ayaa leeyahay taasi oo ilaa iyo laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay laga bilaabo bishii maarso ee sanadkii hore aan rahday sanadkii labada kun kob iyo labaatankii ilaa iyo sanadkan labada kun laba iyo labaatanka marka la eego dhegeystayaal taasi oo laleeyahay ilaa iyo shan boqol iyo laba dhibic lix bilyan oo shilinka dalka ah ayay gaartay sanadkiiba waxaana sheegnay maalintii in kenyaanka ay qaadanayaan deymo ah ilaa iyo in ka badan hal bilyan oo shilinka dalka ah ayna ka qaadanayaan fuliza marka isku marka la isku dardarayna ay gaartay shan boqol iyo laba dhibic lix bilyan oo shilinka dalka ah waa hal sano gudaheeda kenyaanka deymaha ay qaadanayeen halkaasi ay gaaray dhegeystayaal sidaa iminka uu sheegayo madaxa fulinta ee shirkadda safaricom ninka lagu magacaabo peter ndegwa oo isagu ka hadlay arrimahaasi iyo weliba warbixinadii ugu dambeeyey ee lasoo saaray dhegeystayaal saaxiibada ayaan fursad siin doonaa daqiiqadaha soo socda gabagabadii xubinta wargeysada ayaanu kusii siqaynaa dhegeystayaal warbixinada kale ee wargeyska daily nation ku qoran haddii aan soo qabto iminka waxaa warbixinta la leeyahay dhankaasi iyo boga toban iyo toddobaadaad ilaa iyo koob iyo toban shaqsi oo iyagu u taagan xilka madaxweynenimo ee dalkani kenya balse ku tartamaya waxaa loo yaqaana independent ama si madax bannaan u tartamaya ayaa waxay leeyihiin waxaan iska soo xulanaynaa hal shaqsi oo keliya kaasi oo namatali doona ayay leeyihiin dhegeystayaal koob iyo tobankaasi ee u taagan xilka madaxweynenimo ee dalka waxa ay iminka ku hanjabayaan oo ayna leeyihiin waxaanu noqon doonaa awood saddexaad ama cudud saddexaad haddii aanu isku biirino codadkeena islamarkaana hal shaqsi aanu iska soo xulanno dadkan waxaa ka kala mid ah nin lagu magacaabo karyuki kingori nin lagu magacaabo james kamaw nin lagu magacaabo john munyata nin lagu magacaabo jenga kinyanjui haweeney lagu magacaabo eza waringa nin lagu magacaabo dankan oteno robin kigame stephen owoko paul moringi iyo weliba samuel mwangangi waa shakhsiyaadka iyagu sheegaya in imika ay samaysan doonaan awood saddexaad islamarkaana ay noqon doonaan kuwa u tartama xilka madaxweynenimo ee dalkani kenya dhegeystayaal hagaag wargeyska haddii aan soo qabto the standard hal warbixin ama laba warbixin haddii aan kasoo qabto bal aanu aan markaasi waxyaabaha isheeda qabanaya haddii aanu eego ee wargeyskaasi ku saabsan dabcan waxaa leeyahay kenyaanka ayaa ilaa iyo lacag gaaraysa afar boqol lixdan iyo saddex milyan oo shilinkiiba ama maalinkiiba four hundred sixty three milyon ku bixiya waxyaabaha loo yaqaana gambling ama khamaarka ama shirkadaha dhankaasi iyo ciyaaraha dhegeystayaal ee gambling loo yaqaano kenyaanka ayaa waxaa sidoo kale lacagahaasi ay ku qasbaan in inta badan ay waayeen sida wargeyska uu qoraya warbixinta oo la sheegay in ilaa iyo hal sano muddo hal sano la sameynayay ayaa waxaa lagu ogaaday in shakhsiyaad ama kenyaan aada u tira badan ay ku biiraan maalin kasta ee qaabkan ama waxaa loo yaqaana betting dhegeystayaal kaasi oo lacago badan ama khamaarka kaga baxaysa dhegeystayaal islamarkaana waxaa wargeyska u intaasi ku daraya in lacagaha intooda badan ay waynayaan amaba ay noqonayaan kuwo aansan u soo laabanin dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo boga tobanaad ee wargeyska the standardna waxa uu qorayaa haddii kalonzo musoka loo soo xulan waayo in markaasi uu noqdo ku-xigeenka royal odinga waxa uu noqon doonaa mid isagu si mada si markaasi waxaa laleeyahay uu isagu u tartama xilka madaxweynenimo dhegeystayaal islamarkaana asiga qudhiisa ku-xigeen uu raadsan doonaba isaga iminka xilka ku-xigeennimo raadsanaya laakiin haddii uu ku guuleysan waayo waxa uu geli doona ayaa laleeyahay isagana sidii uu ku heli lahaa ciddii ku-xigeen isaga u noqon lahayd taasoo micneheedu tahay inuu u tartami doono xilka madaxweynenimo dhegeystayaal islamarkaana uu isaga bixi doono azimio lomoja one kenya waa sida wargeyska the standard boggiisa tobanaad oo subaxani daabacayo waan ka gudbayaa xubintaasi wargeysada dhegeystayaal ee daily nation iyo welibada standard oo warbixino kooban aan uu ka eegnay iminka saaxiibada ayaan daqiiqadaha ugu dambe siinaynaa fursadda si inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida looga waabaristay dhegeyste halkaad ku sugan tahay deegaanka magaalada iyo weliba tuulada aad ku sugan tahay waasida jawigeeda xalay sida ee lagu baryay ilaa iyo subaxani eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada wicitaanada ku jira haddii aad siisid yuusuf fursada star f m hallo wacalaykum salaam waraxma waa kusoo dhibeynayaa shamsa subax la mid ah
maasha allah si wacan baa soo daragnay waxaada lahayn macadeeniga iyo hogaaminta ganacsiga waxbarashada dhankasooti alxamdulilah haye
dhamaan adii dhegeystayaashooda waxaa wanaagsan badan wacan wanaagsan xigaha star f m hallo hallo dhegeyste
halo carab ifo carab soo dhow saaxiib
aan fiican nahay dhib male waa barwaaqaysan waa idin salaamadiy oo yuusuf bakad ma socdo si la mid a saaxiib
aadaan u fiicanna ifo halkan kaga baryahaa dad aaday u fiican tahay isguulada waa loo dareeray waa haye noo kaaga ariga waa noo kaagacay alxamdulilah jawi wuu degan yahay falilah alxamdu Mhm.
alxamdulilah waxaa hadda kadib jaaricon iyo waxyaalahaas aan loo diyaar garoob ahaa waa gartay aad waa maasan saaxiib Waa kaa qaad
carab ifo wuu mahadsan yahay xigaha star f m hallo soo dhow saaxiib
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عمر طنارفة aye tanaariva iyo subaxan cumar
والله ما كنت أقول الحمد لله واحد ما لها haye
واحد ما لها نوضع الوصفة كعادي
waa garta waa maasan tahay xigaha star f m hallo alو asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
Ah, bashka xaaji xagan dheer waa ku salaamay aadi iyo yuusuf aan islaamaya dhegeystayaasha dhammaanba subax wanaagsan subax la mid a bashka
alxamdulilah niyo ilaahay nabadoo nagu soo raajiciya wax dhiba ma jiro haye Ah, xoogaa yara oon oon baad ka jiro biyo la-aan baa la sheeganaya maantana xoogaa cadceed baad moodaa in maarata banaanka ay taallo dororo ma laha cirka mhm
marka waxaan leeyahay insha allahu wixii xanuunsan dhammaan allaha caafiya bini aadamka roob iyo raxmadna allaha nasiya insha allah aad iyo aad baan ii salaamaya subax wanaagsan subax la mid a waa maasan tahay bashka star f m hallo
asalaamu calaykum asalaam waraxma
calaykum soo dhowo xaliima madheera iyo subaxan
alxamdulilah alxamdulilah haye
dhibna jiran meeshaan joogno nabadaa lagu soo kacay qaayla ma maqlin allaha naga koriyaan leeyahay aamiin
maantana qoraxaa arkaya ilaahay kheyra nooga dhiga aa tahay
meelaan joognaba wallaahi ilaahay agtiisa nabad lagama waashinee ilaahay qaba qoof malee maslaxa ilaahay ha noogu naadiyaan leenahay labada dhinac doorashadaba ilaahay kheyran ka rajeynayna insha allahu istaafamna waa salaam si la mid ah mahadsanid hallo star f m
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
baadi seexin idinkoo salaamay waa cabdinaasir aaji axmed dowla deegaanka soomaalida qabanaa nimcaan haye cabdinaasir waan ka aqaanay inaga waran goobtaasi subaxan
alxamdulilah saakay dowlad deegaanka soomaalida intaan ka warrama qabalaa nimcaan dhammaan alxamdulilah xaalada guud saaka oo gabaya isu socodka gaadiidka oo hogtaa dugsiyaal faafasa iskuullaha maanta waa la aaday alxamdulilah ganacsigana waxaan ku koronay alxamdulilah ilaahay baa maal iskale inta aan dawla deegaan ka warrama ee dhammaan xaaladda hogtaa waayo adalaynta weyn ee labada dowladood oo dirisna leedahay doorasho aad ka daran ay ka socota soomaaliya iyo kenya taasoo lahaansheedan baan leenahay ilaahay nabadda ugu fido dhammaan inta maqlin moga garanaysana waa naga salaamay aada wanaagsan saaxib calaykum salaam xigaha aan siino star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa zamzam gaariso haye zamzam gaariso isubaxan
maasha allah gaariso waa lagu fiican yahay
hagaag dhegeystaha kale u gudub star f m hallow daqiiqadii ugu dambe star f m hallow wcalaykum asalaam waraxma haye maxamed barquuqe iyo subaxani haye haa way badanta way badanta waa lagu wada jiraa xigaha ninkii ambaasa u jirta waa laba boqol saddex boqol shan boqol baa lagala cararay marka aragto waad yaabi haa marka kulley abaara iyo dhib baa dadku geey allah naga soo bixi alla insha allah aamin aamin star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa deeqo jabsilaan oo joogo dariiqa nuur Naqshad. De- deeqow halkay ka tirsan tahay goobtaas
dariiqa nuur waa qalaali ward madera waa garta waa kusoo dhaweynayaa bal inooga waran subaxani halkaa ku sugan tahay waan dhowahay horeyn waxaan salaamayaa daadigaasha idaacadda star f m mid kale soomaalida oo muslimiinta meela joogaanba waan salaamayaa tan kale waa dardaaran
goobtaa ku sugan tahay inooga waran horta sidee loogu waaberiistay nabad ayaa lagu agbaristay aad baa loo fiican yahay roob lama helin beeraha biyuun baa sogo alxamdulilah beeraha la abuuranaaya laakiin xoolihii caws ma haystaan weli sidii bini aadamka loo masruufo oo gilley aa loo gadaa oo baa la yidhahda buus ee loo gadaa oo weli shaaran ku jirnaa sorry midda kale reer nabdheera waxaan leeyahay siyaaso xun ay imaaday ilaahay aan ka baaqana arrimahan aan wadna aan iska dhaafna mahadsanid saafa maa imaadi adaan ku doorani midna maa imaadi adaan ku doorani biibisa imaadi adaan ku dooran agasi ilaahay aan ka baqana ilaahay aan ka baqana waa mahadsan saaxiib star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa ina salaamay star f m waa bur- waa burow burquuqe haye bro waan kaa qaadnay inoo waran su- subaxani Siyaasadtiin halkaas dhammaan alxamdulilah rabbilcaalamiin jawigu wuu degan yahay abaara ayaa iska jiraan iskuulada waa la aaday nabadaan ku baranay alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin abaarihii sabti bay sidee noo haysaa aha saan ilaahay baa bixin karaa aad iyo aad marka waa fiican alxamdulilah rabbilcaalamiin abaaraa iska jiraan abaarihii weli kamaana bixin dowra wajeeraa nagu soo guureen ee mandheera baa nagu soo guureen haddana way gudoomeen anaga kale maana helin alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu baan leenahay allah noo aan wada barino roob iyo nabad allahana siiyo waan ka fiicannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaan muslimiinta meesha joogtay maxaa leeyahay intii dhimatana allah u naxariis- u naxariisto intii jirana allaha caafiyo mahadsanid Assalaamu calaykum waraxmatullahi wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeysta ugu dambe fursadaan u siinayo haas xubintaas wax wanaagsan iyo sidoo kale wargeysyada soo maqasheen dhegeystayaal aniga waa musax ismaaciil idiin daadinaya waa ahla wasahla wamarxaban kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal jumco wanaagsan dhammaantiin halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaateen barnaamijka ogaan kasta xaalada dalka subax walba jimca heedahan oo kale ayaad ka dhegeystaan warbaahinta star waa jimca taaradu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee meey labada kun laba iyo labaatanka waxaanu gudagelaynaa si toosan ugu bilaabmaya barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal qeybihi ugu hore ee barnaamijka ayaanu u gudageli doonaa barnaamijkana waxaa si wada jir idinkugu daadihin doona anigoo hamsa ismaaciil iyo saaxiibka yuusuf bagad waxaanu ku eegnaa aalaba kagana hadalnaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyo weliba xaaladaha kala duwan ee dalka waxyaabaha dalka ku cusub ayaan markaasi barnaamijka ku gorfaynaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad si toosa inaga maqlaysaan gob walba joogtaan sidoo kalene barteena internetka ama website-ka ayaad si toosa inooga dhegeysan karaysaan gob walba aad joogtaan dhegeystayaal halkaasi aad naga heli karaysaan ee barnaamijka dhegeystayaal waxaanu ku eegeynaa kuna eegnaa alaaba kuna gorfeen doonaa arrimaha ka cusub saaxadda siyaasadda ee dalka xili siyaasadeed ayaa lagu guda jiraa dhegeystayaal sidoo kalena doorashada dalka eh, lagu sii siqiyo maalmo kooban ay ka harsan yihiin ama bilo kooban halkaasina waxaa iska cad in mar walba jawiga siyaasadda uu mar walba dhinac isku roga dhinacna isku bedela maxaa ka cusub siyaasadda dhegeystayaal maalmihii lasoo dhaafay saacadihii lasoo dhaafay ee dalka maxaa ka jiray maxaa laga hadalhay arrimahaasi oo dhan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa kuna gorfeyn doonaa si gaara garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba shaxda cusub ee iminka uu soo degay isaga iyo weliba kooxdiisa tiimka iskala tirsan yihiin isbaysiga loo yaqaana kenya kwanza waa maxay waxyaabaha iminka halkaasi lagu qaybsanayo arrimahaas ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal iyo weliba waxaa loo yaqaana power sharing deal gorgortanka siyaasadeed ee iminka la galay dabcan lama gelaya waa la galay oo waa la milmariyey islamarkaana waa la saxiixay waxaa la sugayaa oo keliya waa in william ruto uu ku guulaysto doorashada bisha siddeedaad sagaalkeeda la qaban doono halkaasi haddii ay dhacdo waxaad arki doontaa jawi cusub oo ah hoggaanka dalka amaba structure ama hanaan cusub oo markaasi la doonayo in dalka laga hirgeliyo kan iminka dalka ka jira maahane ku kale ayaa soo markaasi la samayni doonaa laakiinse arrimahaasi ayaan si qoto dheer u eegi doonaa waxyaabahaasi lagu heshiiyey cidda ku heshiisay waxaa sidoo kale ay oga dhigan tahay gobollada qaarkood sidoo kale waxaanu eegi doonaa waa dabcan ha lagu heshiiye ma suurtageli doonaan mana dhaqangeli doonaan cidaha ama dadka iyagu loo ballanqaaday kuraastaasi ama jagooyinka sarsare iyaguna maxaa laga doonayaa waa maxay waxyaabaha lagu xiray shuruudaha halkaasi ka jira adigu dhegeystayaa kuu maqan sidoo kale arrimahaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa duya beeraada dhegeystayaal haddii aanu ku bilowno dabcan waxaa la leeyahay garabka kenya kwanza si gaara saddex xisbi oo halkaasi ugu waaweyn waa xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee u d a united democratic alliance xisbiga kale ee ford kenya waxaa hogaamiya moses wetangula kalan saddexaad waa amani national congress a n c isna waxaa madax ka ah musali mudavadi saddexdaasi xisbi iyo sidoo kale xisbiyo kaleoo yaryar ilaa iyo kow iyo toban gaarayaan dabcan sida aan filayo ayay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga kenya kwanza laakiinse kuwa diiradda la saaray ayaa ah saddexdan xisbi saddexdan xisbi waa ay fadhiisteen iyaga oo hakaashanaya ninka lagu magacaabo kithura kindiki waa senatarka darakanida dhegeystayaal halkaasi waxaa la dejiyey shax iyo weliba qorsho iyo sidoo kale sidii loo kala qaybsan lahaa haddii marba lagu guuleysto doorashada dalka ee bisha sideedaad waxaa maqli jiray safarta brito ah maanta ayaa la bilaabaa dee brito wixii la qabsan lahaa waa in maanta lasii qoondeeyaa lasiina qorsheeyaa brito markii hogaanka lagu guuleysto markaasi gebgab lama dhahay waxaa leeyahay waa in hadda aanu sii dejina adiga halkii aan kuu sii markaasi xaari lahayn ama aan wadadii aan kusii hagaajin lahayn waa inaad sii ogaataa si lamida qof walba halkaasi gorgortan iyuu gelaya dabcan halkaasi waxaa ku cad in sidoo kale madaxweyne iyo weliba ku-xigeenkiisa loo daaynayo uuna ka imaanayo xisbiga u d a waa xisbiga madaxweyne ku-xigeenka dalka hagaag dabcan waan isku ognahay cidda madaxweynaha noqonayso waa william ruto laakiinse ma ogtahay in sida hadda ku cad qorshahaasi amaba warbixinta iminka lasoo saaray ama heshiiskaasi loo gudbiyey ee political registrar ama diiwaanayaha xisbiyada haweeneyda anderity loo lagu magacaabo ayaa loo gudbiyey senatorka tarakanithi professor kidhura kindiki ayaana u gudbiyey laakiinse waxaa la leeyahay marka laga soo tago xilka madaxweynenimo oo william ruto iska caddahay inuu ku tartamayo xisbiga u d a ku-xigeenka waxaa sidoo kale qaadanaya xisbiga u d a si gaara gobolka bartamaha dalka ee mount kenya ayuuna ka yimaanayaa waa sidaa ku cad heshiiskaasi ma ahan gobol kale waqooyi bari walaa gobol kale galbeed walaa xeebta walaa ismaamul kale nyanza iyo gobolada kale ee dalka ka imaanaya dabcan gobolka bartamaha central kenya oo mount kenya ayuu ka imaan doonaa sida ku cad halkaasi waxaa soo haray dabcan halkaasi oo laleeyahay in sidoo kale labada nin ee kale ah musalia mudavar iyo moses wetangula iyaguna loo qorsheeyey jagooyin kala duwan amaba lagu heshiiyey amaba loo saxiixay inay helayaan laakiin shuruuda ayaa halkaasi ku xiran waanu eegi doonaa shuruudadaasi ma ka soo bixi doonaan dabcan waa su-aal taala iyadana a n c ninka lagu magacaabo musalia mudavadi waxaa loo jaangooyey in uu qabto waxa loo yaqaano waa prime cabinet secretary waxa loo yaqaano dhegeystayaal dabcan waa wax lamid ah waxaa loo yaqaano dhankaasi iyo amaba ra-iisul wasaare ahaan si kale haddii loo dhigo markaa egto functionka amaba waxyaabaha uu qabanayo xafiiska loo magacaabay amaba la leeyahay waa uu geli doonaa amaba waa la siin doonaa haddii ay ku guuleystaan ninka lagu magacaabo musalia mudavadi waxaa loo yaqaano prime cabinet secretary dhegeystayaal waxa uu caawinaya ayaa leeyahay madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa kaasi oo uu ka caawinayo kormeerka howlaha dowladda iyo sidoo kale howlaha wasaaradaha ayuu ka caawinaya sidoo kale kuwa waaxyaha ama state departments waxaa loo yaqaano sidoo kale waxa uu ka caawin doonaa dhanka farsamada iyo weliba in uu monitoring waxa loo yaqaano ku sameeyo ama inuu la socdo waxyaabaha markaasi dowladda ay qabanayso sidoo kalena sharciyada iyo policeska dowladda ay sameynayso sidoo kale barnaamijyada dowladda iyo weliba projectyada dowladda ayuu kormeer iyo weliba isha ku haan doonaa ninkan waa musalia mudavadi waa marka loo magacaabo xilkaasi sidoo kale waxaa leeyahay ninkan ayaa waxa uu sameyn doonaa amaba uu uu sameyn doonaa jeegada ama jeegadaasi u ogolaanaysa inuu haado ku isagu markaasi si kale markaan u dhigno isha ku haya dhaqdhaqaaqa dowladda sidoo kale si guud waxaa leeyahay waa waxyaabihii uu sameyn lahaa prime minister ama ra-iisul wasaare oo si kale loo dhigay dabcan ayuu sameyn doonaa sidaa markaasi way sheegeen khubarada arrimaha sharciga iyo sidoo kale kuwa falanqeeya arrimaha siyaasadda dhegeystayaal sidoo kale waxaanu eegi doonaa dabcan qaybta labaad ee barnaamijkaanu ku eegi doonaa falcelinta iyo weliba dhaleecaynta ay la kulmeen kenya kwanza iyo weliba garabka william ruto kana la kulmeen garabka amaba saaxiibada raila odinga iyaga oo ku eedeynaya arrimo kala duwan oo ku saabsan waxaan imika lasoo sheegay ama power sharing loo yaqaano dhegeystayaal dabcan arrimahaasi aanu barnaamijka ku eegeynaa dhegeystayaal haddii aanu kusii soconno marka laga tago arrimaha aanu soo sheegnay ee ah in iminka kalonzo waa ninka lagu magacaaba dhahda musalia mudavadi loo qondeeyey amaba la siiyey waxaa loo yaqaano prime cabinet secretary dhegeystayaal amaba jegadaasi aad iyo aad u awood badan ayaa leeyahay dabcan ma ahan xil wasiir waa ka sarreeya dabcan marka la eego waxyaabaha uu qabanayo howlaha ama functionka waa sida ra-iisul wasaare camal ayaa leeyahay ayay u dhigmataa laakiinse magaca ra-iisul wasaare aan ahayn halkaasi laakiin howlaha iyo weliba awoodaha la siinayo iyo waxyaabaha la midkaa sidaas ayay noqon doonta waanu kasoo tegaynaa ninka lagu magacaabo musale mudavadi waxaa la siiyey moses wetangul aanu imaano waxaa laleeyahay isna waxaa loo ballanqaadayaa speaker of the national assembly inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka dalka dhegeystayaal waa haddii ay ku guuleystaan hagaag waanu sheegnay markan musale mudavadi waxa uu helayo moses wetangula waxa uu helayo shakhsiyaad kale ayaa jiraan iyaguna oo ballanqaadyo loo sameeyey waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo amazon jaffa kingi waa baresabka iminka ee kilifi gobolka xeebta ayuu kasoo jeedaa waxaana hogaamiyaa xisbi lagu magacaabo pa dhegeystayaal ninkan isagana waxaa loo ballanqaadayaa in uu noqon doono afhayeenka aqalka sare ama aqalka senatka speaker of the of the senate ama senate house ama upper house waxaa loo yaqaano ayuu noqon doonaa dhegeystayaal alfred mutua ayaa isna yimaaday oo ka baxay kenya ka baxay azimiyo maalmo ka hor labada ninba waxaan ogsoonahay amazon kingi iyo alfred mutua waxay ka baxeen garabka william ruto ay galeen waxayna ka baxeen garabka royal odinga sababaha ay oga baxeenna sababo kala duwan oo ay sheegeen in markaasi in aan markaasi loo sameynayn la tashiyo iyo sidoo kale in waxyaabihii halkaasi ka doonayeen aysan ka helaynin garabkana ayayna ku biireen ballanqaadyadana ayaa loo sameeyey kala hore amazon kingi waa gorgortamay cadkiisa waa goostay afhayeenka aqalka sanadka ayaa la siinayaa waxaa imaaday ninka lagu magacaabo alfred mutua isagana uu kambaanayo kasoo jeeda kalonzo msoka ay isla gobol kasoo jeedaan waxaa imika leeyahay isna waa in markaasi uu helaa amaba la siin doonaa jegada dhegeystayaal wasiir wasiir weliba aad iyo aad u awood badan ayaa la siin doonaa ayaa leeyahay wasiir wanaagsan oo markaasi uu ku qanci doono si lamid a waxaa leeyahay waxaa la siin doonaa majority leader ama minority leader majority leader ama minority leader ayaa la siin doonaa majority leader oo la siin doono haddii ay ku guulaystaan kenya kwanza ama garabka ruto xilka doorashada sidaasi oo la siin doono hogaamiyaha aqlabiyadda haddii mucaarad ay noqdaan oo laga guulaystana minority leader ayaa la siin doona waa madaxa xildhibaanada laga tirada badan yahay dhegeystayaal ayaa isna la siin doona waa labada siba isaga ujeegadaasi waa loo ballanqaaday ama haddii ay ku guulaystaan haddii ay ku guulaysan waayaanba labaduba waa la siin doonaa dabcan waa inta xisbi ee imika la sheegay amaba power sharinga soo shaacbaxay waa detailska amaba faahfaahinada waraqada la saxiixay imika loona gudbiyey diiwaanhayaha xisbiyada ama political registra waxaa loo yaqaana dhegeystayaal garabka madaxweyne ku-xogeenka william ruto ayaana ku heshiiyey sidaasi iyo weliba xisbiyadan kale aynu soo sheegnay kow iyo toban xisbi oo kale ee halkaasi ka jira waanu eegi doonaa sidoo kale iyaguna waxyaabaha ay sheegayaan ama waxa ay ka qabaanba in arrintaasi la gaaro gorgortankaasi la sameeyo sidoo kalene kenyaanka shacabka iyaguna ka falceliyay arrimahaasi dhegeystayaal qaar ayaa sheegaya amaba leeyihiin waa arrimo aan loo baahnayn in markaasi jugooyin kala duwan imika la samaysto amaba shacabka ay samaystaan dhegeystayaal ma ahan waxaan waxa loo yaqaano dabcan ina silver plate wax oo liska kaasiinaya ma ahan shuruudo ayaa jira william ruto iyo weliba kooxdiisa kidora kindeke ama u d a waxa ay shuruudo ku xireen shakhsiyaadkan musalem daver shuruud ayaa lagu xiray moses wetangula shuruud ayaa lagu xiray alfred mutua shuruud ayaa lagu xiray si la mid ah amazon kingiasna shuruud ayaa lagu xiray gobolada kala duwan ee dalka ay ka soo jeedaan mid gobolka xeebta ayuu kasoo jeedaa mid gobolka okambani ayuu kasoo jeedaa labana waxay kasoo jeedaan gobolka galbeedka dalka inta gobol ay ka soo jeedaan waa gobollo loo aqoonsanaa inay yihiin gobollo mar walba codka siiya raila odinga amaba strongholkiisa ama meelaha codadka ugu badan uu ka helo dabcan haddii aanu eegno gobolka ay kasoo jeedaan mudavadi iyo moses wetangula waa gobolka galbeedka inta badanna waxaa loo aaneeyaa inay yihiin meelaha raila odinga uu ku xisaabtamo codadka ugu badan boqolkiiba konton iyo in ka badan uu ka helayo ayaa loo tiriyaa gobolka xeebta kaba sii daran isna waa gobolada raila odinga la sheego in jeebka ay ugu jiraan si la mid ah ukambani walow kalonzo msioka uu qeyb ka yahay isna loolanka laakiin haddana raila odinga isna taageera ayuu halkaasi ku leeyahay in lagu siiyo jagooyinka aanu soo sheegnay waxaan leeyahay waxaa ka horeeya in waddo dheer aad martid waxaanu ku bilaabaynaa labada nin ee lagu kala magacaabo moses otangula iyo weliba musalia mudavadi waxay ka soo jeedaan gobolka galbeedka western kenya waxaan leeyahay in kalonzo aan rahdee dabcan mudavadio lagu siiyo jegada waxaa loo yaqaano prime cabinet secretary amaba si kale haddii loo dhigo dabcan waa afkii ama magacii laga bedelay ra-iisul wasaare ahaan jegadaasi oo ra-iisul wasaare la mid ah in lagu siiyo waxaa kaa xiga in aad keento codadka boqolkiiba toddobaatan galbeedka seventy percent of the votes dabcan ma sahlana waxaanu ka hadlayno waa shan ismaamul oo halkaasi ka tirsan kana tirsan gobolka galbeedka dalka ismaamulada kale ah kakamega ismaamulada kale ah ama ay ka midka yahay bungoma viiga ayaa ka mid a busiya ayaa ka mid a transoya ayaa ka mid a dabcan waa ismaamulo aada u badan shan ismaamul intaba waxa ay leeyihiin codad gaaraya laba milyan shan boqol iyo weliba sagaashan iyo laba kun oo coda ay halkaasi leeyihiin waa in ku dhowaad amaba si kale hadaan u dhigo laba dhibic lix milyan oo codada ay leeyihiin two point six million vost regestayaal gobolkaasi galbeedka dalka ismaamulada imika aynu sheegayno marka waxaa leeyahay shantaasi ismaamul markii laisku daro iyo gobolka galbeedka dalka waa inaad keentaan boqolkiiba toddobaatan codadka taasi oo dabcan markii la xisaabo gaaraysa ilaa iyo hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo codada inay la yimaadaan musale mudavadi iyo weliba moses wetangula si mudavadina uu u helo jegadaasi waxaa loo yaqaano prime cabinet secretary amaba ninkaasi awoodda badan la siinayo sida la midka ra-iisul wasaaraha iyo weliba ninkan moses wetangula isna la siinaya afhayeenka baarlamaanka dalka waana sidoo kale waxyaabo kale ee ballanqaadyo kale ayaa jiraan iyo in boqolkiiba toddoba soddon la siinayo xisbiyadoodu iyo sidoo kale gobolladay kasoo jeedaan dadka halkaasi ku nool jagooyinka dowladda sare laga siinayo wax badanna ay ka faa'iidayaan wax badanna laga siinaya halkaasi dhegeystayaal si la mid ah waxaa qayb ka ah iyaguna shakhsiyaadkan kale aanu sheegi doono oo uu ka midka yahay ninka lagu magacaabo amazon jaffa kingi waxa uu ismaamulka kilifi ka yahay brasab laba mudaxileed ayuu governor soo noqday laakiinse uu ka tartamayay ama uu ka tarsanaa xisbiga odm ee reela odinga isna waxaa leeyahay inaad hesho senate speaker waxaa kaa xiga waxaa kaa xiga in boqolkiiba konton aad keento codadka ismaamulka kilifi kilifi oo dabcan dadka halkaas iska diiwaangeliyey waxay dheeyihiin shan boqol iyo siddeetan kun oo diiwaan markaasi codbixiyaal ah waa inaad keentaa boqolkiiba konton ilaa iyo laba boqol iyo konton kun iyo in ka badan codada ismaamulkaasi keliya aad william ruto codad oo keentaa taasi oo sidoo kale dadka falanqeeyaasha ay leeyihiin waa aad arrin aad iyo aad u culus si la mid ah labada nin ee mudavadi iyaguna arrintoodu waa ay kasii darantahay ayaa leeyahay ay ka culus tahay in boqolkiiba toddobaatan gobolka galbeedka ay ka keenaan halkaasi raylana loo reebo boqolkiiba soddon oo keliya waana waxyaabaha iminka halkaasi lagu saxiya dabcan ma cadda inay keeni doonaan codadkaasi iyo inay ku guuldaraysan doonaan laakiin waa heshiiska la saxiixday iyo ballanqaadka loo sameeyey ii dhiib aan kuu dhiibe ayaad maqli jirte isii aan ku siiya dabcan noo keen codadkaasi boqolkiiba toddobaatankee hoojagadan adiguna oo waxaa lagu heshiiyey iminka ninka lagu magacaabo isna alfred mutua maendeleo jabjab xisbi ladha ayuu hogaaminayaa waxa uu barasab ka ahaa ismaamulka machakos laba muduxileed ama toban sano laakiinse iminka waxa uu ku biiray garabka william ruto isagana waxaa laga doonayaa boqolkiiba soddon iyo shan codadka ukambaani inuu soo hoyo boqolkiiba soddon iyo shan ukambaani halkaasi oo kalonzo msokana afka uu taagayo raila odinga sidoo kale isna shafka uu garaacanayo arrintaas iyadana inay suurtogeli doonto lama garanayo in ismaamulada kale ah machakos kitui iyo weliba makweni uu ka keeno hal dhibic toddoba milyan oo codbixiyaal ee halkaasi iska diiwaangeliyey waana in markaasi codad aada u tiro badan oo halkaasi ka keena sida si loo siiyo jegadaasi iminka aanu sheegno dhegeystayaal waana waxyaabaha gorgortanka ama heshiiskaasi ku cad kuna qoran si shakhsiyaadkan iyagu ay u helaan jegooyinka aanu sheegana dhegeystayaal waxaa loo yaqaana power sharing amaba heshiiska siyaasadeed ee iminka garabka kenya kwanza garabka william ruto oo ay wehelinayaan musale mudavadi oo uu qayb ka yahay moses tangula oo uu qayb ka yahay ninka lagu magacaabo alfred mutua sidoo kalena uu qayb ka yahay ninka lagu magacaabo amazon jaffa kinga dhegeystayaal ayaa aanu ka hadlayna dhegeystayaashana aan u jilcinaynay bal waxyaabahaasi maalmihii lasoo dhaafay ama saacadihii lasoo dhaafay dabcan maalmo xitaa maahan waxay soo shacbaxday aan filayaa maalinkii shalay ahayd ayay dibadda usoo baxday ama warbaahinta lala wadaagay dabcan warbixintaasi oo warbaahinada iyo weliba iminka baraha bulshada si aada loogu hadalhayo bal muxuu ka dhigan yahay waxyaabahaasi maxay uga dhigan tahay gobolada qaarkood waxaanu soo sheegnay gobolka xeebta waxa ay ku leeyihiin sidoo kale gobolka ukambani iyaguna ballanqaad ayaa jira galbeedka si la mid ah bartamahane waxaa la siinayaa waxaa loo yaqaano deputy president amaba ku-xigeenka ayaa la siinaya jegadaasi waxaana siinaya u d a una ka imaanaya laakiinse weli ma cadda cidda ay noqon doonto in haweeney ay noqon doonto ama in markaasi qof ragga uu noqon doono qofka la siinayo jegada madaxweyne ku-xigeenimo laakiin waxaa leeyahay it was reserved dabcan waxaaba iminka loo meel dhigay amaba loo qondeeyey amaba meel loogu xiray waxaa maqli jiray dabcan waa maarataye waa wax meel ayaa qofka meel loogu xiraya gobolka bartamaha waxaa meel loogu xiray ayaa leeyahay jegadaasi ku-xigeennimo laakiin inkastoo sidoo kale laga darsugayo waxaa markaasi ay lasoo bixi doonaan garabka azimiyo la umoja wan kenya iyaguna oo la ogsoon yahay in haddii waxyaaba qaal ay soo xushaan waxyaaba qaar oo uu ka mid yahay in kalonzo msoka oo kale haddii ay soo qaataan in markaasi william ruto isna boqolkiiba sagaashan iyo in ka badanba uu ku qasbanaan doono in mudavadi uu soo xusho maadaama sidoo kale gobolka bartamaha markaasi fursado badan iyo faa'iidooyin kala duwan ay uga soo baxayso sidoo kalena uu sheegi doono amaba ay u sahlnaan doonto inuu ku guuleysto dadka halkaasi laakiinse aan u badnayn in markaasi uu kalonzo soo qaadan doono sida wararbixinada ugu dambeeyey iminka lasoo sheegayay oo haweenida marda karuwa iyo weliba ninka lagu magacaabo peter kenneth ay yihiin labada shaqsi ee halkaasi ugu cadcad si guud dhegeystayaal arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa maanta siina faahfaahin doonaa siina falanqeyn doonaa waxaana sidoo kale miiska inoo saaran bal garabka kale azimiyo ee raila odinga arrintan way ka falceliyeen iyagoo siyaabo kala duwan uga markaasi falceliyey sidoo kalena eedeemo dusha kala kordhacay william ruuto iyo kooxdiisa waxyaaba badanna ku eedeeyey cododkoodu ayaanu maqli doonaa qaybta labaad ee barnaamijka markaan isku soo laabanno sidoo kale waxaa jira qaar ka mid a xisbiyo ka tirsan ruuto kooxdiisa oo iyaguna imika leeyihiin waa waxyaaba aan ogeen annaga sababi doontana in sidoo kale ay ka baxaan haddii aan loo faahfaahinin waxyaabaha ay gobolladoodu iyaguna ka heli doonaan amaba la siin doono sida warbixinada qaar ay sheegayaan dhegeystayaal arrimahaasi oo dhan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa warka saacadda aad maqli doontaan dhegeystayaal hadduu ebi yidhaahdo waan isku soo laaban doonaa qaybta labaad ee barnaamijka yuusuf bakad iyo musac ismaaciil ee barnaamijka si wada jir idinku ugu daadihinaya dhegeystayaal
aan faahfaahinta kale ee barnaamijkan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda markaas loo xaqiijinaya mar ah mararka qaar laga yaaba in qofka uu dembi gala isagoo adeegsanaya macluumaadkaaga ee laga yaaba mararka qaar uu meelaha kala duwan uu ka helo waxaa markaas lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yaraya inay markaas iska diiwaangeliso ama iska diiwaangeliyaan telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka burcadaasi oo dabcan waa in aad hubisaa in markaasi telefoonkaaga adi keli markaasi aad adeegsanayso ama adi keli aad isticmaalayso iska xaqiiji dabcan waa kala garan karaysaa kuwa aad adiga dabcan u ogolaatay inay kula isticmaalaan lambarka ay iska diiwaangeliyeen haddee dadkaada ah dadka markaas adig kugu dhow waxaa jiran kuwa markaas qowlansata dhegeysta kale iibso telefoonka dabcan telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse mararma ha iibsanin dadka markaas wareejiya lafta safaricom waayo waaba dembi in markaas la wareejiyo laftaasi haddaba adigoo markaas gurigaaga joogay qaraaci karaysaa xidig hal eber lix afar gees dhegeystalamsta one o six hash ayaad qaraacaysaa fadlan halkaasi markaas ka tix raacaysaa waxyaalaha aad markaas lagaaga baahan yahay haddii aad markaas adiga aadsan aqoon u lahayn dadka kale ayaa kaa caawin karaa dadka deriska kaa caawin karaa qofka adiga markaas kula jooga waxaa bartay kaa caawin karaa xaruurta markaas aad dhashay kaa caawin karaan sida cariiriga zaxmada iyo culeysyada faraha badan iyo weliba qarashaadka markaasi faraha badan adiga halkaasi kaaga baxayo iminka gurigaada adigoo jooga waxyaalo fara badan halkaasi kala soco kagana bogo dhegeyst kugu sii dara dhegeystayaal lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday isbitaalka caanka ah aqaqaan hosbitaal isbitaal markaasi ka go-antay sidii waxyaalo fara badan ay dhammaystireen caafimaadka waxuu kaga caawin lahaa dadka markaasi dadka isjecel waa dadka markaasi qoysaska dadka ehladooda markaas dhibaatada ee caafimaadka markaas iminka la daashaday isbitaalka wuxuu isbitaalka xaruntiisa dhexe weyn waxay ku taala puntland isbitaalka wuxuu markaasi qadas bukaanada bukaanjiifka bukaan socodka waana isbitaal markaasi heer sare ah iminka wuxuu ku sifidaya sida wadamada kenya uganda tanzania waxay taas sababto aqaqaan iminkan loo darbidayo waxaa ka go-an sidoo kale inuu soo saaro heer sare markaas dhammaystiran markaasi ka go-anta full time specialist dhakhaatiir markaasi khubro ah oo markaasi ku taqasus xanuunada markaasi kala duwan afar iyo labaatanka saac ay halkaasi ku sugan yihiin ilaa iyo boqol iyo labaatan guud specialist ayaa halkaasi ku sugan oo caafimaadkaada xaaladaada xulada markaasi a qabta markaasi kaa caabinayaan dhegeystayaal dadka caruurta iyo sidoo kale waayeelada iyo haweenka dadka yaryar dhammaan isugu jiraan sida xanuunada markaasi haweenka gynecologista xanuunada kansarka xanuunada markaasi kaadida iyo sidoo kale xanuunada markaas maskaxda xanuunada markaas kala duwan ee dalka markaas iminkan ay aada ula dhibaateysanayaan ayaa markaas iminkan lagaaga digaya dhegeystaan inay isbitaalka weyn aqaqaan hosbital lagu hayo dhegeyste maantaba fursadan ayaa markaas lagu hayaa waxaa lagu leeyay maantaba ka faydeyso oo waqtiyada ayaa markaas haysataa sidii markaasi howshada nolosha wax badan aad markaas uga qabsan lahayd dhegeystayaal haddii in badan markaasi safara lacaga fara badan iyo weliba socdaallo fara badan aad geli jirtay si xanuuna markaa lagaaga daweeyo maanta waxaa lagu leeyahay shaybaar casri dhammaystiran iyo weliba farmasi ah daawo nooc weliba aad ka helayso ayaa markaas dhowkan mashiinadii ugu dambeeyey ee qofka xanuunadiisa si dhow lagula soconayo waxaa markaas imika lagu keenay xaafadii sli sli outreach medical center waxaa markaasi ku taala california center next k f c along general waringo street dhegeystayaal sida xanuunada markaas e n t-ga kuwa loo yaqaano iyo kuwa ilkaha xanuunada markaasi kala duwan ee shaybaarada casriga markaas loo marayo ayaa markaas lagaga daaweynaya dhegeystayaal imikan xaafadii sli imo wax badan kaga faa'iidayso oo sidoo kale halkaas iskaga daaweeya dhakhaatiirada sidoo kale waxay halkaasi markaas go-aan ka gaaraya markii xanuunada kala duwan lagaa helo iyo daawada markaasi daawada markaas saxda ah lagaaga daaweyn karo dhegeystayaal oo adag markaas sidoo kale ku caafimaad karto rabbi ay caafiye iminkan haddii aad markaasi u baahan tahay appointment dhegeystayaal mise inaad malansato dhakhtar iminkan wac lambarkan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber hal waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed fadlan markaas ayaa wici kartaa si markaas aad ula xiriirto dhegeystayaal degeystayaal dib aan usoo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil ayaa kala daadinayaan dhegeystayaal iyadoo goordhowna markay saacadda ay soo dul istaagto sagaalka iyo soddon iyo sideed ama afartanka aad maqli doontaan dhegeystayaal ama qodobka dooda kadibna dhegeystayaasha qadadka teleefoonadan u furi doona dhegeystayaal hadduu ay bahraali ka noqdo laakiin labaatanka daqiiqa iminkan soo hartay bal qodobadaasi ayaan sii faahfaahinaynaa sidoo kale sii gudagelaynaa bal waxyaalaha markaas iminkan soo kordhay waxyaala markaasi sii kordhayo iyo waxyaalaha markaas iminkan la saadaalin kara dhegeystayaal xogtii ugu dambeysay warbixinadii u dambeysay iyo weliba baaritaanadii u dambeysay la qaaday dhanka siyaasadda labada shakhsi ugu cadcada madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruuto iyo madaxa azmiir lowmoja raila omolo odinga iyadoo markaas iminkan sidoo kale ogsano dhegeysa lix iyo tobankan waxaa markaas looga baahanya inay soo saaraan shakhsiga markaas madaxweyne ku-xigeen ay kaga dhiganayaan arrimo siyaasadda dhegeystayaal iminkan aad bay usii kuloolanaysaa intaan arrimahaasi dhegeystayaal aanay sii gudagelin bal xogagtii waxyaalihii u dambeysay intaanay sii gudagelin dhegeyste haddaba shaaxda siyaasadda markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo kuwa markaasi kenya kwanza waa sidee nidaamka markaas iminkan ay soo dejiyeen waa qorshahe qorshaha markaas iminkan ay doonayeen inay ku ciyaaraan siyaasadooda waxyaalaha markaasi ballamo iminkan ay ku wada galayaan maxay yihiin dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayaa markaasi kaa dambeeyay haddaasan ogeen la socota a n c iyo ford kenya waxyaalaha markaas iminkan ay qaadanayaan waxaa kala socota gabanaha countiga machakos iyo sidoo kale gabanaha countiga kilifi amososkingi dhegeystayaal halkee ayagana markaasi iminkan ay ku biishooto siyaasadooda waxyaala fara badan ayaa markaas ogaan doontaa oo asxaabtii markaas ugu dambeysay dhegeyste bartamaha dalka ayaga waa qaybtay qaybtooda ma qaateen dabcan waasiya o d m waa dabcan waraali ahada waa u d a maxay ayaga qaateen madaxweyne iyo ku xogeen kenya kwanza a n c musalia mudavadi iyo moses otogla ford kenya dhegeystayaal asagana maxay kala qaateen maxaa laiska raba marka laiskaga baahan yahay waxyaala fara badanaa saa ka ogaan doontaa sida mascab sidoo kale uu kugu faahfaahiyey dhegeystayaal aan ku bilaabay dhegeystayaal hanaanka markaas shaxda iminkan doonayo inay ku wada ciyaaraan sidoo kalena ay ku wada galaan doorashada iyo garoonka ciyaarta dhegeystayaal ee sideeda ee sanadkan labada kun labaiy labaatanka waa bisha sideedaade madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena iminka way kala sixideen heshiisyada laakiin qorshe heshiis ayaa markaasi lagu gaaray oo sidoo kale markaasi condition ama lagu xiray in qorshahaasi in ay markaasi kasoo baxaan dhammaanto toddobaatan iyo soddon iyo shan iyo soddon ayaa markaasi loo kala qaybiyay dhegeystayaal toddobaatanka waa boqolkiiba toddobaatan in ay markaasi codadka galbeedka dalka ay keenaan musalia mudabadi iyo sidoo kale moses tongula kadib maxay helayaan waxaa leeyahay haddii toddobaatanka markaas ay keenaan waa boqolkiiba toddobaatan galbeedka dalka halkaasoo sidoo kale siyaasadiisa madaxawaa madaxa xisbiga o d m raila odinga oo sidoo kale halkaas uu kaga taageera badan yahay madaxweyne ku-xigeenkii kuwa markaasi kenya kwanza laakiin iminkan waxay markaas noqonaysaa in ay dhexda xirtaan saddexda bilood inta markaas ay dhammaystirnaan ama la dhamaystir ama sidoo kale waqtiga doorashada la gaarin sidii dad fara badan ay kusoo xareyn lahaayeen sidoo kale kaga dhaadhicin lahaayeen qorsha urshaha iyo weliba waxyaalaha markaas iminkan looga ballanqaado dhegeystayaal balgalbeedka dalka aan fiirino dhegeystay waxyaalaha looga ballanqaaday ay saxiixdeen boqolkiiba toddobaatan haddii ay keenaan waxaa markaas uu heli doonaa dhegeystayaal musalia mudavadi wuxuu noqon doonaa ra-iisul dabcan waa wasiir markaas dhammaystiran ama prime qofka markaas ugu weyn oo awood haddana leh ayuu markaas noqon doonaa qeybta wasiir qayb dabcan wasiirnimada ama waa qayb minista dhegeystayaal ama qayb wasaaradda markaas ugu weyn uguna awood badan wasiirada ayuu markaas noqon doonaa dhegeyste qaabka siyaasadda shaxda markaas ay kusoo gelayeen dhegeystayaal afhayeenka baarlamaanka waxaa markaas noqon doonaa dhegeystayaal moses watengula waa sida markaas ay siyaasadda u dejiyeen waxaa markaas ay qaadan doonaan boqolkiiba soddon iyo shan arrimaha markaas qandaraasyada iyo weliba arrimaha markaas kormeerayaasha arrimaha markaas horumarinta markaas ay kormeeri doonaan dhegeystayaal iyo sidoo kale xildhibaano ama lix markaas slot of wasiire ah ama lix wasiir ayay markaas qaadan doonaan dhegeysta waa hanaanka markaas ay u dejiyeen siyaasadooda hanaankaas ayay markaas doonayaan iminkan inay ku dhaqaaqaan iyadoo markaas loo kala qaaday dhanka bartamaha dalka markaasi ukambani ee markaasi lowa eastern iyo sidoo kale waxaa loo kala qaaday dhanka dhegeystayaal dhinaca markaasi xeebta haddaba waan kala qaadanay dhanka galbeedka ayaan aadaynaa waa sidaad maqlayseen waxaa markaas iminkan dhibaato ay ka taagneed muddooyinkii ugu dambeysay galbeedka dalka waa halka markaas horaan ay kusoo cambaxday sokorta iyo markaasi qawaaxa dabcan aan filayaa ma qasabka waxa u taqaana dhegeystayaal in halkaasi caan ku ahayd laakiin muddooyinkii u dambeysay halkaasi kamaysan soo bixinin iyadoo la sheegaya in isdabamarin iyo weliba musuq maasuq fara badan ay ka taagneed halkaasi waxaana sidoo kale warshadihii soo saari jireen ee sokorta waxyaalo fara badan ay kala kulmeen dhibaatada iyo dadka beeraleyda iminkan waxay markaas sheegayaan inay soo nooleynayaan waxay markaas ka mid tahay arrimaha qadaraaska iyo weliba arrimaha heshiisyada markaas kala duwan ay ku gaareen sidii wax markaas looga qaban lahaa musalia mudavadi iyo moses watangula waxaa markaas ay qaateen boqolkiiba soddon iyo shan hanaanka wax kabedelka iyo galbeedka dalka sidoo kalena waxay markaas qaadanayaan dowladda qaybsiga ee dhanka markaas awoodda markaas wasiir ah iyo sidoo kale waxay markaas yeelan doonaan lix wasiir oo markaasi dhammaystiran dhegeystayaal iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka dalka ayuu markaasi noqon doonaa moses watengula oo hanaanka markaasi siyaasadda markaas madaxweynaha ay ku kala sixideen oo madaxweyne ku-xigeenka dalka ay ku kala sixideen dhegeystayaal halka markaan u imaana kuwa pa loo yaqaana dhegeystayaal dhanka waa xeebta amasos kingi wuxuu asagana kasoo baxay dhegeystayaal azimiyo la umoja oo in markaas waqti ah muddo uu ku jira dhegeystayaal waa xitaa markuu ku sugnaa kiloloni dhegeystayaal waa countiga clifi dhegeystayaale madaxa xisbiga odm raila odinga wuxuu u sheegay waa dabcan haddii markaasi dameerka dabcan aad dameer wax aasiiso asxaantiisa maxay tahay dabcan wuxuu leey wuxuu kugu bedelayaa in markaasi haraanti uu kugu soo tuuro dabcan wuxuu ula jeeday amosos kingi waa dabcan tobankiisa sane u dhameysay ayuu markaasi ku guuleystay dabcan gofanarnimada halkaasi ee countiga clifi waxaa sidoo kale uu soo noqday xildhibaano waxa uu xildhibaan sidoo kale waxyaalo fara badan ayuu markaasi kasoo qabtay inkastoo siyaasadda uu soo geliyey madaxa xisbiga odm raila odinga haddana waxaa markaasi uu ku gacanseeray isagoona sheegay in markaasi heshiis dabcan hanaanka siyaasadeed ee dabcan azimiya sida qaabkay u socoto aysan wanaagsaneyn sidoo kalena ay noqotay mid markaasi isku dhex jaxwareersan qaabkooda ama dhexdooda taasi keentay inuu iskaga baxo siduu asaga markaas hadalku dhigee isagana waxaa markaas uu noqonaya dhegeystayaal afhayeenka sanadka dhegeystayaal taasoo looga ballanqaaday iyo weliba wasiiro halka sidoo kalena qandaraasyada xeebta markaasi loo dhiibi doono iyo weliba in waa nidaam isbedel ah inuu ku keeno meelaha markaasi degadaha ee xeebta waxaana markaasi sheegay in qaab istaraatiijig ah oo dhammaystiran waxyaalo fara badan uu asaga markaasi ula imaan doono sidii markaasi halkaasi looga meelmarin lahaa afred mutua oo asana gavanaha countiga machakos dhegeystayaal waxa uu ka tirsan yahay iminkan kenya kwanza inkastoo laakiin hanaanka dabcan kuwa markaas kuwa diiwaangelinta xisbiyada political register waxay iyagana markaas sheegayaan in aysan waqtigii markaas la rabay kabixitaanka hanaanka markaas lagu gaaray inay markaas baalmarayaan dhammaan waxaa laakiin ay ku adkeysanayaan asxaabtaasi inaysan ka bixi karin ama ay ka bixi karin xisbiyada horaan ay ku wada sixideen banaanka markaas u degsan ama dabcan heshiisyada the policy ayaa markaas ah in qofka saddex bilood ka hor uu ka bixi karo laakiin saddex bilood kamaysan ayaga kuma ekaan halkaasi oo waxa saddex bilood waxaa uu ku egtaa ilaa iyo sagaashan maalmood laakiin ayaga waqtiga in markaasi la gaarsiiyo digniin ama sidoo kale ay sii gaarsiiyaan maysan gaarsiinin waxaana sidoo kale la rabay inay yacni warkii inay sii gaarsiiyaan ayaa markaas looga baahnaa laakiin taasi maysan dhicin waxaa markaas la sheegayaa in ay markaas ay ka turjumaynin ama sidoo kale si rasmi ah markaas loo aqoonsanayn inay ka tirsan yihiin kuwa kenya kwanza laakiin waxay markaas ka tirsanaanayaan azimio la umoja ilaa inta laga gaara bisha saddexaad ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo tobanka labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaa raalli ahaade ilaa laga gaarayo hanaanka markaas qaabkay u degsan yihiin laakiin afran mutua oo marka kenya kwanza iyo sidoo kale amosos kingi gabanaha county kilifi ayaa iminka waxay markaasi sheegayaan inay ka taageerayaan hanaanka markaasi doorashada hanaanka markaas istaraatiijiyadeed iyo markaas abaabulka siyaasadeed ee weerarka markaas la doonayo in af buuxa markaas loogu qaado madaxa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ee doorashadaas sanadkan labada kun laba labaatanka haddaba afreen mutua oo gobana countiga machakos wuxuu asagana markaasi saami weyn uu ku yeelan doona dhanka baarlamaanka majority leader ayuu markaasi laga doonaya in markaasi ay siiyaan ama uu qaato haddii ay soo galaan siyaasadda labada kun laba labaatanka kenya kwanza dhammaan hanaan fara badan iyo weliba qaab siyaasadeed ay markaasi doonayaan in ay dhammaan ku qanciyaan madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto sida sidoo kale xulafo fara badan ama taageero fara badan uu ku heli lahaa sida markaasi shalay wargeeska warbixin markaasi kala duwan lasoo saaray waxaa markaasi raila laga yaabaa in uu fursado fara badan uu ka lumiya dhanka kambani ama qaybta markaasi lowa eastan taasoo la sheegaya in fursadihii horaan iyo taageeradii horaan uu ka haystay in markaas waxyaalo fara badan u dhimi doonto dhegeystayaal waxaa markaasi lasoo sheegaya lasoo tabinayaa afrin mutuwa haddii uu ka baxay sidoo kalena waa madaxweyne ku-xigeenkii ugu hore madaxweyne ku-xigeenkii horena mose waa dabcan madaxweyne ku-xigeenkii horena gelonso msioka oo asagana markaas iminkan qarka uu ka saaran yahay siyaasadiisa iminkan gacanta madaxa ay u saaran tahay ma lasoo xulan doonaa mise malasoo malasoo xulanaya mise malasoo xulan doono iminkan waa laisku haystaa inkastoo laakiin aad loo saadaalinayo gabadha markaasi maada karua waxaa laakiin fursada uu ka dhumiyey taasi iminka la sheegayso in taageero xoogan uu markaasi ka helayo sida markaasi qaar ay aada u dirsanayaan dhanka markaasi ukambani dhegeystayaal sida ay warbixintii ugu dambeysay lasoo saaray dhegeystayaal haddaba sidoo kale kifuda kibwana oo asagana markaasi ka gaabsaday si azimiyo la umoja laakiin inkastoo uu ku jiro qaybteeda haddana waxaa markaas aad u dhaliilaya hanaanka markaasi waxa ay u wadaan ay hanaanka markaas iminkan dabcan loo gardaaminayo siyaasadda ay ku sheegay in waxyaalo fara badan ay nusqaamin ama nusqaamin fara badan ku keeni karto ama u keeni karto madaxa xisbiga o d m raila odinga waxyaalo fara badan ay markaas isku cakiran markaan u imaano bartamaha dalka dhegeystayaal waxaa sidoo kale halkaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka uu kasoo qaatay madaxweyne ku-xigeen inkastoo laakiin si rasmi ah iminkan aansan loosan shaacinin laakiin shaqsigaasi ayaa markaasi dhammaan laisku wada raacay iyadoo markaasi kadhii laga dhowr sugayo hanaanka waqtiga markaasi ku dhawaaqi doonaan dhanka rift valley waxaa markaasi kasoo baxay madaxweyne ku-xigeenka asaga qudhiisa oo sheegay in madaxweyne markaas uu taagan yahay haddaba yaa kuu haray waxaa ku haray dhegeystayaal qeybta markaasi upper eastern iyo sidoo kale north eastern iyo sidoo kale waxaa ku hareen dhegeystayaal qeybta markaasi nyanza oo markaasi ay ku badan tahay kuna taageer badan tahay nyanza dhegeystayaale madaxa xisbiga o d m raila odinga laakiin meelaha heshiisyada sixixyada markaasi kala duwan markaasi lagu qaybsaday ayaa waxyaalo fara badan ay qof waliba deegaankiisa ama qof waliba meesha asaga regionkiisa ama deegaanka dabcan waa gobolkiisa la doonaya in wax badan uu ka qabto hanaankaas istaraatiijiyadeed ay ku dejiyeen inkastoo qaar ka mid a dadkay aad ku dhaliilayaan hanaanka wax markaas loo kala qaybsaday inay markaas aysan ka wanaagsanayn madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qaar ayaa markaasi durbad dhaliilay oo ku sheegay in nidaamkaasi aysan saxsanayn sida markaasi azmiyo lawmoja junayd maxamed iyo sidoo kale cali xasan joho gobonaha countiga mombasa waxay ayaga markaasi sheegayaan sida junayd maxamed laga soo xogtay shalay marmar warbaahinta uu la hadlayay sheegay in afartii sane waxaalihii markaas u ololeynayeen waxayna markaasi aad ula kufaayeen waxayna markaas dadka shacabka kaga dhicinayeen markaas ayaga qudhooda markaas isku soo noqdeen oo iminkan siyaasadda ay kala qaybsanayaan dadka shacabkaisan waxba u hayn waa sidoo asaga hadal ku dhigee laakiin maxay tahay hanaanka istaraatiijiyadeed iyo waxyaala markaas uu ka damacsan yahay qaabka kala qaybsiga saamiga iminkan mise wuxuu markaas iska dhigaya mid markaasi madaxweynaha ku-xigeenka daacadda ah oo ah markaas in siyaasadda ay dhammaan ay wada qaybsan karaan oo markaas ay ka turjumayso maxaa isbedeli karaa dhegeysta waa arrimo markaas cid weliba isweydiinayso wax markaas ay ka go-an tahay uu doonayo in ay siyaasadiisa ku horumari karto sidoo kale taageero fara badan uu ku heli karo dhegeystayaal warbixinadii u dambeysay dhegeystayaal oo dabcan wargeyska xitaa daily nation shalay uu sameeyey waxaa aad looga hadlayay dabcan waxyaalaha markaas ama gobolada qaar ay kala haystaan sida gobolka waqooyi bari waxaa markaas iminkan aad loogu soo dalinaya dabcan markii laga soo tegay countiga gaarisa laakiin wajeer iyo mandheera waxaa leeyahay azimiyo lowmoja ayaa iminka markaas ugu badan laakiin xisbiga ugu yar oo markaas xitaa labasan aansan gaarin ayaa markaas la sheegayaa inuu markaas ugu saameyn badan yahay sidoo kale uu dhaqdhaqaaq badan yahay uuna dhexgal badan yahay uuna soo jiidashay badan yahay waana xisbiga markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka wilim ruto waana xisbiga markaas u d a waxaa soo raaca xisbiga madaxa xisbiga o d m raila odinga ama o d m ayaa soo raaca dhegeystayaal xisbiga isaga la sheegay in waqti markaas inuu soo jiray haddana waxaa markaas in cagihiisa si weyn ugu taagan yihiin marnamo uusan sidoo kale uusan laliiqanin ama uusan laliicanin xisbiga madaxa xisbiga o d m ama o d m qudiisa dhegeystayaal waana xisbiyada markaas iminkan ugu cad waxaa sidoo kale dhulka galay oo sidoo kale baaba-aya oo boqolkiiba saddex haystaa dhegeystayaal xisbiga talada haya ee xisbul xaakimka ee jubliyi dhegeystayaal waana sida warbixintii ugu dambeysay lasoo saarayey haddaba arrimahaasaan dhegeysta barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa bal waxyaalaha markaas imikan saami qaybsigaasi isbedelka markaas imikan mid markaas raaligelin uu kaga dhigaya sidoo kalena ay kusoo xarinayaan dabcan shuxuur aad u tiro badan ama sidoo kale dad aad u tiro badan in markaas ay ku taageeraan madaxweyne ku-xigeenka dalka welibanuto sanadan labada kun laba labaatanka bisha sideedaad sagaalkeeda maalinta doorashada ay dhacayso maalin talaadaha dhegeystayaal cid weliba imikan markaasi qorsho loogu xiray sidii markaas ay dadka kusoo xirigelin lahaayeen kuna taageeri lahaayeen sidoo kale kaga shaqayn lahayeen in ay ku meelmariyaan kuwa kenya kwanza imikan heshiisyada kala duwan ku sixdeen iyadoo siyaasad ay tahay haddana isbedelka weli waa uu socdaa waxaa markaas la leeyahay waxa ay ka shaqayn doonaan hanaanka faraha badan iyo weliba ballanqaadyo saxiixi kala duwan ee sidoo kale gobol weliba rijo weliba dadka deegaankooda ay la saxiixdeen qaar ayaa markaasi dabcan tilmaamaya muscabo dabcan waraysi mar hadda ka hore aan la yeeshay aadan bare ducaaleh wuxuu markaasuu sheegay in heshiisya qaar ay markaas gobolka waqooyi bari xitaa ay la sixideen madaxweyne ku-xigeenka william ruto sidoo kalena ay ka mid tahay dhanka dhanka waxbarashada iyo sidoo kale dhanka kaabooyinka wadooyinka iyo sidoo kale in markaas gobolka ay noqdo in warshada qaar laga sameeyo waxyaala markaasi balan ay ku gaareen ayaa jira laakiin dabcan waxaa laga dadka inaysan ogeyn sidoo kale fahansaneen laakiin inay qofka isaga siyaasigiisa in asaga qofka siyaasi ahaan uu sheegi karaa ama qofka qof siyaasi ahaan uu dhihi karaa in waxaasaan qaban karaa laakiin u ballan qaadi karaa laakiin siyaasad waxaa kaga soo horeysay asxaab aad u tiro badan oo gobolka weliba kan marka haddaan ka hadlano gobolka waqooyi bari hadday tahay madaxweyne kibaki ayaa ugu horeysay wax saxiixa qandaraas toos ah u saxiixo gobolka waqooyi bari xitaa madaxweynaha uhuru kenyatta markii laga soo tego solarka energyga ama national green markii laga soo tego halkaasi la keenay laakiin madaxweyne keli ah saxiix rasmi ah qalinka ugu duugay wadada markaas mudogaashi ilaa xiriirsa mudhooga waa raali ahada wadadan mudogaashi waxay ka bilaatay muwingi ka bilaatay muscab ilaa iyo waxaa la geeyey madogaashi marka waxaa la rabay in laga saxiixo xitaa qaar ay sheegeen in ay qaarkood ay isku fahmi waayeen xildhibaanada gobolka waqooyi kasoo jeedaan la qaab markaas la siyaasadeeyey keliya wadada waxaa markaas ku ekaatay madogaashi marka qaab siyaasad ilaa madheera la doonay qaabka heshiiskii lagu saxiixay xitaa sida mar uu dad qowmiyad dabcan kasoo jeeda mooyaale xitaa raayila mar uu la kulmay uu sheegaya wadadaasi in ay saxiixeen sidoo kale ayaga soo dhameeyen qaarnas laakiin sidii ayaga sheegayaan laakiin waxay ku ekeyd madogaashi ay ku ekayd waxaa sii dhammaystiray intaas yarna madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sii dhamaystira laakiin qorshahaas mar hore cagteeda qandaraaskeeda baxday dabcan waxaa laga wadaa xilligii ra-iisul wasaare raila odinga iyo madaxweyne moye kibaki ayaa la qorshiyey dabcan yuusuf arrimaha iminka soo shacbaxayo waa arrimo ku cusub badana ee siyaasadda ama almii lasoo dhaafay ama saacdii lasoo dhaafay aad iyo aad ayaa baraha bulshada loogu hadalhayay ama lagu hadalhayay laakiinse arrimaha markaanu eegno yuusuf ma og tahay in sidoo kale nin ninka lagu magacaabo william kabogo oo ka tirsan garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto amaba kenya kwanza ka tirsan xisbi tujibebe kenya alla ayuu hogaaminaya isagana wuxuu ku hanjabaya iminka inuu ka bixi doono kenya kwanza ama ruto wuxuu leeyahay heshiisyadan lasoo saxiixday annagu qeyb kama nihin si lamid wuxuu leeyahay waa maxay waxyaabahan loo hayo amaba heshiiskaasi maxaan qeyb oganahay haddaan nahay gobolka bartamaha dalka ama mount kenya waxaa leeyahay inta amaba boqolkiiba soddon haddii la siiyo gobolka galbeedka dalka maxaa soo haraya gobolada kale dalka maxaay qaybsanaya waxyaaba sidaasi lamid ah yuusuf ku doodaya iminka jawaab ayuu ka sugayaa william ruto iyo kooxdiisa waxaana uu leeyahay haddii jawaab fiican oo aan ku qanacnoon la siin waayo waan ka bixi doonaa waa kenya kwanza dabcan ayuu leeyahay waxaana ka dhalatay waa wax structuregan ama waxyaabahan hadda lasoo sheegamuscab william kapoga wuxuu kasoo yahay bartamaha dalka bartamaha heshiis ayaa markaas dhacay sida xitaa markaas warbaahinada ay qorayaan heshiisyadaasi dhammaanna waxay ku socdaan in lagu qotomay bartamaha dalka iyo rift valley in ay markaas dhaqdhaqaaqooda ay aada u yareeyaan waxaa markaas ka mid ah in wasiiro ay lagu heshiiyey sidoo kalena in safiiro lagu heshiiyey iyo weliba brastatolka shaqooyin kala duwan in markaas dhammaan lagu kala heshiiyey sax madaxweyne ku-xigeenka asaga waa madaxweyne ayuu u tartamaya dhanka rift valley ka socdaa bartamahana waxaa ka socdaa madaxweyne ku-xigeen marka william kabogo iyo asxaabtaasi sida qaar ay sheegayaan warbaahinta dabcan ayaga meelo qaara markaas lagu kala qoondeeyey laakiin taasi ay markaasi sulugsan yihiin waxay markaasi rabaan qaybta markaasi baarlamaanka iyo weliba qaybta markaasi senadka meel iminkan iminkan banaan oo keliya laakiin markaas hadda william kabogo ma danaynayo in wasiir markaas u noqdo laakiin waxyaalaha markaas uu kaga dhawaan karo ama siyaasadiisa inay ku dhanto mar qaar ay markaas leeyahay iminkan waxaa looga ballan qaaday in safira laga dhiga meel wadamada markaasi caalamka meelaha ugu weyn sida maraykanka ingiriiska oo kale yacni in markaas looga dhiga safir qaar ay markaas ayagana diidan inay safir haddii qofka safir u noqdo siyaasadiisa ay gudumaysa ama qof waxle siyaasadiisa hoose dabcan ha kama dhex muuqanayo lakiin waxay rabaan meel markaas siyaasadda ay ka dhex muuqanayaan oo dad markaas u muuqda in ay mustaqbal keli yihiin siyaasadooda marka william kabogo dabcan dadkan heshiis ay saxiixdeen ama ay gaarin ayaa jira marka waxaa leeyahay ummadan hadda lagu qancinaya in bartamaha dalka shaksi ay kasoo qaateen iskuna afgarteen inkastoo laakiin la sugi doono oo dhammaanna dadka ay aad u wada sugi doonaan yaa lasoo qaadan doonaa kenya kenya kwanza ayay soo qaadan doontaa waa qaybta waa asxaabta madaxweyne ku-xigeenka azmiyo la umoja ayay soo qaadan doontaa dhamcan qof waliba meel walba wax baa la hadalhayaa laakiin waxaa la dhowrsugayaa lix iyo tobanka waa labada shay waa keliya hadda xisbiyada kale ma la hadlayo iyo asxaabta kale u tartamayso xilka ugu sare cid hadalhayso maanta ma lahan laakiin waxaa la hadalhayaa raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto yay soo qaadan doonaan yay soo dhisi doonaan yay taageera haddana usoo hoyin doonaan dhegeystayaal nabadaba waxaa leeyahay bartamaha dalka ayay isha gooni ugu hayaan aad iyo aad yuusuf dabcan waa saa sheegtay waxaanu hadda sheegnay markay timaado xulashada ku-xigeenka iminka saddexda qof ee isugu soo haray waaba aragtaabo garabka azimio lomoja kalonso musioka waxaa leeyahay rajadiisa waa yar tahay labada qof ee iminka loo badinayo waa mada karua iyo peter kenneth oo labadaba gobolka bartamaha kasoo jeedo xitaa peter kenneth ma aha musaabo dabcan peter kenneth wuu yahay waa aad ba dabcan markii wax musaabo la hagaajinayo tusaale waxaa laga yaabaa ani iyo aadi iyo mawlid inaan wax aan aniga qof in saddexda aniga qorshe in lasoo gaaro ama dadka in qorshe ay soo wada gaareen laakiin waxaa lagu sii dhadhaanina lagu sii dhadhaanina dhacaan macaan loogu yeelayaa saddexda anigii in saddex kale lagula soo daro aniga saddex aniga la wato dimuqraadi alla dimuqraadiyad ayaa la muujinaya dimuqraadiyad ma noqon karayso mascawo yacni ayaa la muujinaya aad yaad anigoo saddexda aniga ah ayaa saddex kale lagu soo darayaa si dadka markaas indhahooda loo badiyo si dadka ay tirada ugu sii bato dabcan hadda qorshaha la wato waa mada karowa sida xataa gabadha xaaska raila odinga ay sheegayso waxay leedahay kama hordhacay hadda guddi aa loo xirsaa toddobaad guddigaas a go-aan ka gaarayaan way sheegtay laakiin waxay leedahay mada karowa la wataa ad afkeeda cad ay ku tiri shalay dabcan waxaad markaas dareemi kartaa sidoo kale waa arkaysaa warbixinta u dambeysay xalay lasoo saaray waxay leedahay mada karowa u dhow waxaad arkaysay markuu daraad shalay ay ku sugnaayeen dhankaas dhanka xeebta tanaarifa ku sugnaayeen waxaa leeyahay mustaq cali xasan joo wuxuu leeyahay waa gabadha maaka dabcan mustaqbalka siyaasadda madaxweynimo ku-xogeen laga yaaba inay noqoto dabcan waxyaala fara badan a markaas soo baxayaan oo qof waliba waxaa laga yaaba wixii inay xogta ay sii hayaan laakiin marka marka way adag tahay hadda colonsum sioka midda lagu leeyahay qaybtu asaga meesha uu kambani uu kasoo jeedo waxyaala fara badan buu ka luminaya hadda azimiyo la omoja ayaa ka lumaysaa dabcan haddii la sii waaya dabcan hadda durba waa qaar ayaa go-eenba oo asxaab ula kacay jama jama jama jama maneleo oo hogaaminayo waxaa lihi jiray peter alfred mutuba uu hogaaminayo machakos marka waxyaala fara badan baa jiraan musacbow oo waxyaalahaasi haddii iminkan uu sixi waayo waktiga yaroo kooban inta la gaarin lix iyo tobanka bishan inta la gaarin marka waxaa looga fadhiyaa raila in waxyaalahaas dhan uu soxo haddii uu sixi waayo ama uu qanci waayo colonson masioka dabcan waxaa markaas lagu sugay fishil muscab haddana ogow colonson kama bixi karo azimiyo la omoja haddana
yusuf yusuf dabcan arrimaha horta waa karin yihin laakiin se og soonow arrimahan waxaa la fiirinaya waxa loo yaqaano chances yusuf fursada ayaa la fiirinaya markaa arkayso in haweeney uu soo xulanayo raila odinga waxaa fursadda u fiirinaya waa yaaway gabadha uu soo xulan doono william ruto asna aad iyo aad waxay noqonaysaa anway guru sidii loo badinayo dabcan aad iyo aad marka waxaa leeyahay marka haddana markii miisaan la saaro anway guru iyo mother karua halkaasi waxaa macquul ah in ay ka fursad badnaato mada karua ama garabka azimilo moja marka waxyaabahaas ayaa ka mid waxyaalaba fiirinayo si lamid ah peter kennedasna waxaa riixaya ama dabada ka riixaya saan ogsoonaya madaxweyne uhuru kenyatta ee xisbiga jubilee laakiinse weli yuusuf boqolkiiba boqol hadda lama caddayn karo laakiin labadoodu ayaa hadda ah labada qof ee mid lasoo xulan doono labada qof ee mid lasoo xulan doono muscab aan soo qabto mid kamid adayga qaybta barnaamijka kadibna dhegeystayaasha fursadda siina inkastoo afar daqiiqa ay dhaaftay oo ballanteena ay ahayd in afartanka markay gaarsi ay gaadho saacadda markaas qadka teleefoonadan weliba yuusuf waxaan maqli doonaa codadka juneed iyo joho iyaguna oo eedeyn iyo weliba karbaash la dulmaraya structuregan iyo hanaanka cusub ee kenya kwanza aad iyo aad dhegeysaa qura farxad leh ayaa tele iminkan ku keentay adeega xawliga dheer ee foji ayaa tele haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo haddaad markaasi muuqaalka dawanaysa qaybta youtube-ka facebooka instagramka instagramka telegramka whatsappka waxaasoo dhan mid markaasi ka agwaamaha ka istaagaya waxaasoo dhan waa lagaha qabtiray baahidaas dhan waa lagaa shaafiyay dhegeyste haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo maba ah mid markaas culays ah adeega internetka airtel dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga airtel taglaanta kugu dhaweysa markaas airtel soona qabso lafta airtel foji ha iska soo qabsan laf weliba airtel laakiin waa ina markaas aad ku tiraa laftaad isiisa airtel foji ma tahay raaci foji haddii markaas foji ahayn iska cel iska soo dhaaf xasusna waxaa markaas lagaa doonaya inaad markaas la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamadaas airtel internetka airtel foji wax markaasi kaa caawinaya inaad markaasi daawato waxyaala aada u tiro badan sida markaas inaad ka daawato xirfadaha oo aad markaasi ka barato waxyaalihii markaas in badan ah xamuun u qabtay baahi aad u qabtay dhegeysta iminka waad ka baran kartaa dhegeysta hadday qaybta markaas qurxinta iclaansaarka iyo weliba qaybta cuna karinta ay tahay dhegeysta dhibaato cuna karin ay ka haysato haddaa sidoo kale caruurta waxa ay ku baranayaan cashirada kolejyada iyo sidoo kale jaamacadaha iskuullada markaasi hoose dhexe primariga secondariga dhegeystayaal cashirada markaas iskuullada layliga kuwa markaasi homework looga soo dhiibay dhegeyste iminka way ka muraajiceysan karaan cashiradooda dhageystana soo wac noo sheeg waxa markaasi kaga faysa adeega airtel four g waa fursad markaasi helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddabana la wadaag sida uu yahay adeega markaasi qadka airtel four g dhegeysta goormaa si wanaagsan uga faaideysanaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone oo xilqadka wanaagsan ee airtel dhegeysta maanta baan ku birno shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal isbitaalka lixdan iyo afar sano jirsadee ma la socotaa iminkan in lagugu keena xaafadda isliih ma la socotaa isbitaalka iminkan in daawooyin iyo sidoo kale shaybaarihii ugu dambeysay casriga teknolojiyadii ugu dambeysay in xaafadda isliih lagugu keena dhegeystayaal ma la socotaa in boqol iyo labaatan markaasi dhakhaatiirka kuwa takhasuska gooniga leh in markaas ay kugu sugan yihiin afar iyo labaatanka sac waana isbitaalka markaasi qaan dhegeystayaal wuxuuna sidoo kale iminka ku sii faday sida wadamada kenya tanzania uganda waana isbitaalka markaas iminka ka go-anta sidii bukaanada uu u caafin lahaa sidoo kalena daawo dawooyinka markaas loogu talagalay hanaanka istaraatiijiyada iyo weliba qalinada kala duwan markaas loogu adeegsan doono dhegeystayaal dadka halkaas ayaa markaas khubaro kugu sugan dhegeyste oo caafimaadka ku takhasusay dhegeystayaal waxaa badan kugu ogaada hal dhakhtar markaas ma la kulmaysid dhakhtarka kale markuu daawada kuu qoro dhakhtarka kaasii jagareynaya oo markaas kula tirinaa qaabka markaas u suucinlaya dhegeystayaal iminkan waa laguu soo tashaday dhegeysta caafimaadkaada ayaa markaas la doonaya in heer sare lagu gaarsiiyo haddaba waxaa markaas xanuunadaasi kala duwan aad ka heli karta isbitaalka xaafadda islii gynecologiska xanuunada markaas dabcan xanuunada markaasi ama gynecologista xanuunka markaasi dumarka ama haweenka kansarka kaadida dhegeystayaal keliyaha iyo sidoo kale ama macaanka macaanka dhegeystayaal xanuunada markaasi maskaxda iyo kuwa markaasi qaliinka lagu sameeyo sidoo kale waa dabcan qaliinimada guud dhegeystayaal iyo weliba xanuunada markaas iyo intiga kuwa cunaha iyo sidoo kale ilkaha xanuunada markaas maqaarka xanuunada aad u tiro badan markaas iminka lagaaga daaweynaya dhegeystayaal shaybaarkii ugu dambeeyey farmasiyadii ugu dambeeyey oo casriga daawooyin fara badan dhinacyo fara badan aad ka heli karto dhegeystayaal iminka lagu keena dhegeystayaal isbitaalka wuxuu ku yaalaa slee outreach medical center waa magaca markaas ka qaan dhegeystayaal xaafadda slee slee clinic wuxuu ku yaalaa first floor california center sidoo kale wuxuu markaas ku dhegan yahay k f c wadada markaasi dheer ee general wayrungi dhegeystael street fadlan maanta halkaasi booqo haddii aad markaas u baahan tahay inaad markaasi balan aad dhakhtar la yeelatana waad la yeelan kartaa adigoo adeegsana lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed haddaa mar kale kugu celi eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ayaa markaasi kagala xariir kartaa dhegeysta maantaba ka faa'iideyso isbitaalkaasi caanka ee dhegeystayaal ee markaasi lagu talagalay dhegeystayaal haddii aad sidoo kale telefoonkaada haysato iminkan gacanta sidoo kale qaraac istaa hal eber lix hash ama istaa waa xidig hal eber lix afar geys si markaasi kuwa burcadka kuwa qowleysatada ah kuwa markaasi lambarada dadka markaasi ka dhaca kuwa markaasi laga yaaba dembi adiga aasan gelin inuu kuu geliyo luqunta maanta lagaaga digaya bal lambarka adiga aad wadato oo adiga leedahay ma lagula isticmaamaysta qof kale kula isticmaamaysta dad aad aqoonin baa markaasi kula isticmaal dad waxaa jira aad ogaan karin laakiin lambaradaada meelo kale markaasi ka heli karaan dhegeysta maantaba iska diiwaangeli oo iskuubi adigoo markaasi safaricom aad tegeyni xarunteeda dhexe dabcan ma lagaa doonaya halkaasi aad degto adigoo gurigaada joogo ayaa halkaasi kala socon kartaa kalena ogaan kartaa star one o six hash ama xidig one waa xidig hal eber lix afar geys dhegeysta dhammaantiin aas wax wanaagsan goor dhowna warkii ayaa maqli doontaan hadduu eeba raalli ka noqday tobankii barqanimo faaduma laki iyo moliid maxamed shuuri caalamka dhegeystayaal balinta ka hore dhegeystayaasha iyo qodobka dooda sidoo kale aad maqli doontaan coodkii mustacab uu sheegayo dabcan ku aadan cali xasan jooho iyo sidoo kale mustacab ismaa waa cali xasan jooho iyo sidoo kale junayd maxamed ayaa maqli doontaan hadduu eeba raalli ka noqdo bal iminkan laakiin mustacab qodobka dooda haddaba maxay kaga dhigan tahay maxay markaasi soo kordhin doontaa maxay markaasi faa'iido u noqon doontaa waa qaabka qaabka markaasi dooras dabcan hanaankan iminka saami qaybsiga uu markaasi uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka dalka wilimanuto maxay kaga dhigan tahay maxay usoo kordhinaysaa waa sidee baahida markaas uu arkay in markaasi saas keli wax ay ku shaqayn karaan dabcan dadka shacabka dadka dhegeystayaasha keli ay arrintan fahmi karaan oo markaasi dhuuxi karaan sidoo kalena ka fikirkooda ka dhiiban karaan musacbow aad iyo aad yuusuf saa sheegtay dabcan arrimahan in ay markaasi wax usoo kordhinayaan wax ka bedelayaan dowladihii hore xukuumadihii hore iyo weliba hanaanka iminka madaxweyne ku-xigeenka uu soo dejiyey sidoo kalena lagu kala qaybsanaya awoodaha dalka amaba waxay noqonaysaa sida iminka ay sheegayaan joho iyo juneed
ngozi ya kondoo wameivua ile ngozi sasa, na ni Wakenya kujionea. Mimi nilikuwa nataraji serikali ya William Ruto nione deputy president chairman of bodaboda Busia, nione prime minister chairman of mama mboga from Kongoya market chair lady or chairperson from Kongoya market na hawa wengine, because they have been selling that narrative for the longest time and this is what they have been using against us so wao wameenda, lakini ukweli ni kwamba wamejionyesha. For example hapa Kilifi e, ndugu zetu ambao wametoa shida ambazo zinafaa zita, zita, zitatuliwe na wakasema tumeenda UDA kwa sababu hizi. How do you resolve those issues when you speaker?
That is why we brought BBI. Now Ruto has opposed BBI vehemently for the last five years. Now today is creating the same position that BBI was advocating for Prime Minister and Deputy Prime Minister. He's not ashamed of himself.
waa maqashaa yuusuf arrimaha markaasi ay ka hadlayaan juneed moxamed iyo sidoo kale xasan cali jooho iyagu waxa ay ka soo horjeedaan hanaankan cusub iyo istraatiijiyadan iyo structurega iminka ay dejiyeen u d a eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibadan ayaanu siinaynaa daqiiqadaha ugu dambeya barnaamijka ka harsan si iyaguna qayb ay ka soo noqdaan iyo fikirkooda ay ka dhiibanayaan jegooyinkaas iminka la shaacinaya star f m hallow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aa kusoo dhaweynaya cabdiraxmaan haye barnaamijka u gudagal haye haye haye
madaxweyne xordo waan aragnaa azimiyo ciid hooshe aada u adag tahay haye kuweed ba way adkaatay haddana waa sii adkaanaysa haye
laakiin ninka oo hoos dadweynaha been u sheego oo wax jirin u sheegay waa madaxweyne ku-xigeenka maxaa beenta u sheegay waxay fara badan uu ku eedeyn jiray azimiyo mise xisbi gurubka b b i aha oo shicibka uu dhahaya dad baa awood u qaybsanaya annagana maxaan sameyn rabnaa dadka hoose awoodda dowladda dowladda maxaan dhisaynaa macamboga iyo boodaboodaa dhisaynaa waha garta
laakiin labadan beri maxaa shoo shacda wuxuu uu ku eedeyn jiray xisbiga kale a unu asag uu samaynayo hoosahaan sidahaan u samaynayo waha garta
jagaya meesha jirin uu uu samaynayo meeshana boodabooda laguma arko ama macamboga laguma arko waa un dadka ayagu iyo aabahooda dowladda sugaasan jiray um wadax u samaynayo hadda madaxweyne ku-xigeen meesha horta aad buu maaska u haysa aada hoos ugu dhacay waa garta waana shalay arkaas meesha isku haleynayay muskeyna ay kor usoo kacday ayaguna hadda ay qaylinayaan wayba meesha madaxweyne ku-xigeen horta hoos aada u dhacaysaa sidiisa meesha aada u dumaysaa waa gartay marka wax ma bedelaysaa hanaanka iyo weliba sida dowladda u shaqaynayso ma sii wanaajin doontaa awood qaybsiga iyo xilalkan cusub ee ruto iyo kooxdiisu ay qaybsanayaan hadda awoodda dowladda meesha awood lagu soo daro oo katiibada ay dhigaynin wax ay hagaajina malaxa ay si hadlaysa ma ogiya haye
midaas hor madaxweyne hoos ugu dhacay Mhm.
oo azmiyona a wadan waan arkay kalonzo iyo xisbiyihiisa hor maxay aada u wadaan inay dadka ay aada u cabsi geliyaan barka nasa haye
nasana se aan hadda xis- ma- nasa mahe azmiyo hataa aan taageersan yahay kow le azmiyo saa un hanaana ha
kalonzo mar hore anaga qas aan ka bixinay oo maxaa qadka looga bixiyey kalonzo hor nin oo meel haasta ma aha haye waa nin aada u cabsi badan haye siyaasad ahaan gal ahaana a haddaa cabsi ama aa cabsata a zero maaso istaagin weligaa waan baa sida helisid mhm
waybo kalonzo plan b nugu jira anaga plan b lno plan b ono ku jiraa haye
hadda tagaysad ahaatana maxaa yeele maada karwa dhibitaan ka dhigano haye
salonso azimi uu ku jiro dowladda way weyn tahay sax dowladda aada u weyn tahay wax laga siiyo haye hunduu asa uu meesha u leeyahay azimi waxba kama helaysid mm
si junaad uu sheegay albaabaha way furan yihiin waa garta cid meeshan xasba xabis ma jiro si kinakwaan adag xabis gelinaysa waa garta aad baa mahadsan tahay saaxiib fikirkaaga waa mahadsan
saaxiibkaasi wanaagsan yahay dhegeystayaasha kale ee xiga ayaanu fursadda siinaynaa star f m hallow eber toddobo eber labo saddex shan eber ber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan daqiiqadaha kooban ee noo harsan inta warka ka hor laba dhegeyste iyo hal inta aan ka gaarno fursadda haddii aan siino mar kale si barnaamijka qeyb uga soo noqdaan fikirkooda hallow star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
sabax baan gurigood aan kusoo dhaweynaynaa
waan ku dhowahay walaal haya barnaamijka u gudagal
war haddii aan gudagal anigu waxaan leeyahay horta sheekada aad baa culus oo saaka aad ka sheekeyseen ma garat kow
haddii aan dhagaystay nin yahow horta gurdi rayla ah baan cili taagan yahay ma garat rayla kama hadlayno dabcan
laba xisbiin baa ka hadlaysaa soo maaha Ee, waxaan ka hadlaynaa awood qaybsiga cusub ee u d a iyo weliba mudavadi iyo ruto ay gaareen
haa barnaamijka lama socod hadna marka
hallow dhegeystaasi inuu barnaamijka la soconaya moodaa dabcan dhegeystayaasha iminka ee raadiyaha furtay waa ka xumahay dabcan warkii food inugu soo hayaa laakiin si guud haddaan idiin dulmaro qodobka ee aan barnaamijka arrimahan uga hadlayno ayaa ah ee awood qaybsiga aanu sheegnay in musalia mudavadi la siinayo ee waxaa loo yaqaano ee dhankaas iyo prime cabinet secretary amaba si kale ee ra-iisul wasaare magaca loo bedelay ama awoodihiisii howlihii uu qaban lahaa qabanayo si lamid ah ee moses wetangula isna la siinaya afhayeenka baarlamaanka ninka lagu magacaabo mason king isna la siinayo aqalka senatka halka alfred mutua isna la siinayo wasiiro awood badan iyo amaba hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka iyo waxyaaba lamid ah arrimahaasi aanu ka hadlayna iyo in markaasi hanaankan cusub ay wax ka bedelayso sidii markaasi dowladii hore xukuumadii hore kasoo shaqeynayeen in markaasi wax usoo gu- usoo tarayso wax usoo kordhinayso adeegidda shacabka kenyaanka arrimahaasi aan barnaamijka uga hadlaynaa dhegeystayaal iyadoo oo sidoo kale dhanka kalena aanu eegnay ee sida ay uga soo horjeedaan siyaasiyiinta qaarkood dhegeystaha ugu dambe ka hor warka haddii fursada aad siisid star f m hallow ka xumahay hallow star f m dhegeystaha ugu dambe aan doonaynaa inaan fursadda siina dabcan warka ka hor eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow hallow dhegeyste kab gudub dhegeystahaasi waan ka xumahay uma suurtagelino barnaamijka qayb kasoo noqdo dhegeystaha ugu dambe warka ka hor weli fursadda ayaa bannaan haddii aan siino star f m hallow hallow dhegeyste tahay waa ka xumahay dhegeystahaasi isna qadka ayaa markaasi cidhiiri ah oo dhegeystayaasha isku cidhiirinayaan saan u arko bizi bizi
barnaamijka arrimaha siyaasadda xaaladda waxaa lii markaas ugu dambeeyey saama qaybsiga siyaasadeed ee markaasi xisbiga kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto horkacaya dhegeystayaal hadda muxuu kaga gool leeyahay maxaa markaasi u dadban maxaa markaasi uu siyaasad ahaan rabaa inuu markaasi dhammaan uu kuga seexiyo asxaabtii markaasi ay ka wada tarsanaayeen oo markaasi jegooyin kala duwan iyo weliba heshiise kala duwan ay markaasi wada gaareen mid markaasi guulo markaas uu ka soo hoyin karo iyadoo weliba qorshooyin hesho heshiise markaasi condishon kondishon markaasi lagu xidha dhammaantood sida galbeedka dalka boqolkiiba toddobaatan istan soddon iyo shan boqolkiiba soddon dhanka xeebta waxyaala fara badan dhegaysa markaas isku soo birsadeen iminka sidoo kale aad markaas looga hadlahay waddanka tani markay soo shaabixeen arrimahaasi saxiixda markaasi ay dhammaan ay ku wada duugeen dhammaantood haddaba maxay kaga dhigan tahay ma wax bay u sahlaysaa ma wax bay markaas u fududaynaysaa ma waddadii markaasi tillaabadii guusha uu ku gaari lahaaba maxaa adiga markaasi kaaga baxay uga dhadhaadsan kartaa siyaasadda hanaankaasi kala qaybsiga ama sida hanaansiga waa hanaanka markaasi qaybsiga siyaasadda ay ku wada qaateen dhammaantood eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan meel baa naga dhegaysanaysaa nagala socotaan dhegaystayaal waana ku mahadsan tahay sida quruxda badan aad u dhegaysanaysa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari mar weliba marna aysan iska bedelin si markaas barnaamijyadii wararkaysan kuu dhaafin dhegaysan weliba khaasatan barnaamijka hogaanka xaaladda dalka barnaamijka aan ku gurfayno dhegaystayaal jimco weliba dhegeystayaal waxyaalaha markaasi soo kordho dhegeystayaasha usoo bandhignaa sida maanta tan ugu weyn dhegeystayaal aadka warbaahinada u hadalhayaan sidoo kale aad looga wada gorfeynayo warbaahinada dhammaan iyo dadka markaasi shacabka kenyaanka kale gobolka waqooyi bari kama marno sidoo kale oo ay markaasi adigana kaalintooda ay markaasi ka qaataan middii markaasi uu ku seexan lahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto mise waa middii markaasi hanaankiisa qaabka istaraatiijiyad siyaasadda keliya uu u malaynayo in markaasi uu kuul kaga gaari karo heshiiska saamiqaysiga asxaabta ee kenya kwansa ay markaasi ka wada tirsan yihiin dhegeystayaal weliba gobollada qaar gobolka waqooyi bari inkastoo halkaasi laga aamusay sidoo kalena dhanka nyanza laga aamusay laakiin saddex ilaa af saddex gobol ee markaas iminkan dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda aan weli la arkin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira fursadda siinaya barqa wanaagsan saaxib soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu salaad abdiraxmaan
ayadibu waa mahadsantahay waan iska fiican alxamdulilah sheetahay waan ku salaamna ka hora shukran aad baad mahadsantahay waan kaa qaada ogaas
haddaan u gudagalaa kulley horta waxa waaye wixii lagu heshiiyey ma keenan bay dhahdaan moogta aada iyo aad
hadday xumaadaanna maaragtay waxaa layidhi liskuma eedo moogta wixii lagu heshiiy hee
eed ma keenaan hadday keenaan liskuma eedaa la yidhi aada iyo aad sax
marka waxa waaye kulley hadda waxa waye horta heshiisku waa fiican yahay haye
haddii moogta heshiis iyo tala meel lagu wada tago haddaan hadde ma aragtay tilaaskaasitu haddii la fuliya arrintaa iyada hadda waxa waye laisma dufay haddii laakiin iyadoo heshiis la ahayn meel wax lawada doonto meeshii la taga markii la imaado maaragtay waxa waye sidbursi iyo wax marka horeba aan loo fadhiyo iyo wax dadkii mataqaana isan kuwada qancaynin baa meesha kasoo baxa maogtahay hadda laakiin waxa waaye waxaad aragtaa maanaha wax heshiis lagu yahay haddiiba lagu guulaysto inay meeshii lala tagayo marka waxaa lagu heshiiyey hadda waxaway kulle waxaan malayna horta waa taasna waxay u muuqataa hadda inaa maaragtay xisbiga hadda maaragtay u d a waxaad u malaysaa inay maaragtay ku jirto deganaan oo maaragtay xagga siyaasadda xaggoo dhexdooda ah iyo isfahan inuu ku dhex jiro ayaad moodaa haddee midaan hadda maaragtay afhayeenka baarlamaanka horta taa doorasho ay noqonaysaa oo qof lama siin karo aadaad laakiin markay kusoo baxaan afhayeenka baarlamaanka dabcan waa sidii loo kala wato waa sidii xisbiyada markaas ay kusoo baxaan kusoo baxaan kulley moogtahay xisbi haddii ay kusoo baxaan taas maxma waa maaragtay heshiis loo dhan yahay waaye aad iyo aad marka dawladdana way ballaaran tahay dadka hadda aan ku yahay qanacsanayn arrintaana kulley qof wixii asiga uu raba hadduu waa kulley waxaa waaye maaragtay waxaa waaye dhalinyaro unbuu- unbuu tirsanaya moogtahay marka rajadiisa ma- ee, ma la saadaalin karaa markaa mise waa tii markaasi boqomaha uu iskaga jirayay
kuwaan hadda macnaha wax dhalilisami amase yani xagga dabcan madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka arrintan hadda uu sameeyey ha guulaysiisa ha ha waxaa waaye maaragtay moogtahay ba xisbigan kale hadda jahwareer baad moodaa inuu ku jiro gurigiisa waaba jahwareer baaba ku jiraa Mhm.
marka waa la rajaynaya kulli horta waxaa way ilaahan baa bixiya darajada laakiinse eh, hadda waxaa waye deganaan baa socotaa markaad fiirisid iyo isfaham baa socdaa taasna haddee dadku waxaa waa isla fahmayaan oo maaragtay kulli waxaa malayn inaysan dhibkiina gelin
salaad abdiraxmaan aad baad umahadsantahay saaxib jimco wanaagsan aad buu mahadsan yahay salaad abdiraxmaan dhanka gaarisa iga soo wacay waxaa uga mahadcelinayaa fikirkiisa aragtidiisa sida uu aga dhiibtay xigaha kale qadka telefoonka asaga doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato barqoha wanaagsan baan leeyahay isagana bal fikirkiisa aan dhegeysano soo dhow waana ku salaamaya
hallo walaal magacaaga
makademus cabdisaaxib diyaal waa siciid cabdulaahi siciid cabdalla soo dhow saaxib waan ku salaamaya in badan waa dhawaa saaxib baa kaa qaaday in badan konsiga barnaamijka dhanugeega aad iyo aad ee horta nimankaanus hogaamiyana u b r ninka la yidhaha madaxweyne ku-xigeen william samoy ruto Mhm.
kuwadan jirna ay qori guranay haye waxaan guuli waktigooda aan la gaaray Mhm.
taas moodaa inay ugu walxaarayeen haye waana loogu horreeyey iyagu hadda ka hor haddaan tusaaleyn dib u noqdo isbahays naasal ayaa jiri jiray haye ninka haddaan ku-xigeenka iska dhigan rabaa sida la fila oo mudavade Mhm.
xubina iska ahay wataan kale xubina iska ahay waxaa hogaaminaya jilzaarihi hore raila amalo odinga Mhm.
marka waa tii la ogay meesha u dambeysay kala taga Mhm.
tan waa tii oo kale waxaa u fiicnayd iyo ku- iska amaso Mhm.
oo dawladda markii ay ku guulaystaan ka dambe ka wada tasheed hadda waxaan dhihi lahay waa quud aan jirin adaa u qoriyo gorna oo kore waxaan la gaarin lagama hadli kare Mhm.
marka waxaan leeyahay idinka waxaan umalaynaa inay tii ugu dambeysay noqon doonto midaan oo hadda waxaan shaacinaya in hadhowtii waxba ka jiri doono aad iyo aad oo hal hal bacal dawladda noqon doonto Mhm.
horta mehelayana kasoo horeysa horta mehelayana kasoo horeysa marka ugu horeysa umalaynama inay heli doonaan guuldaraan u rajayna aad baad umahadsan tahay saaxib saciid ca- saciid wajeer wuu mahadsan yahay waa saciid wajeer dhegeysan aad buu mahadsan yahay saaxibkaasi mar waliba idaacaddu iyo ka qayb ka yahay ka qayb qaata barnaamijyada idaacadda ka baxo waan uga mahadcelinaa saaxib weliba khaasatan barnaamijka hogaanka asxaabta dhammaan ka wada qaybtaan ka qayb qaataan ay weliba salaad raxmaan iyo dhegeystiyi hadda ku jiray Een, aad baan u mahadsan yihiin bal xigaa kale qadka telefoonkan siinaya gebagabadina waan soo gaarnay soo dhowo lalan ku salaamaya
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa xuseen jiis mauwa xuseen jiis mauwa soo dhowow
waa lowlahay sabcad ogaataa ha waa horta qoraalkan waxaa waaye ilaahay boqorka hay hadda horaba u qorsheeyey ninka soo gelayay sax laakiin bilaal bay rabtaayo aad iyo aad hadda siduu ruto u magacaabay yani madaxweynayaashiisa iyo ku-xigeenkiisa kulli aha
iyo bartamaha kenya siduu u qorsheeyey meel kasta aha ayaga ha u qorsheeyey waxba ay isjijidiin babaasayi meelaha waxba ay aadeen raila gurubkiisa haye meeshaan ayti mount- meeshaan ayti merow north waxaa iska leh horta ninka la yidhahdo ruto laakiin hadda een lahasho kama hadlayna laakiin arrimahaas hadda saami qaybsi ay- asxaabtii kenya kwanza ay ka wada tirsanaayeen wax may u dhimaysaa mise uma dhimayso waxay male waxaan walaalkay waxay tahay mala annaga haddaan intaan aan haddaan nahay waddada hadda bisda intaan la gaarin haddii wadda laga bilaabi waayo sielow ilaa madogashe mandera aad iyo aad
waxba ku beli waaye aydis waxaan aye waxay yihiin male waxaan waa nin walba waa undanaysto maaragtay iyo macalimiyaasha kulli waa qowleysiso mid walbaba meesha biriiskiisu raadsanaya aad iyo aad
markaan waa khayr mas-uuliyiin kulligood ballan bay qaadayaan nineteen eighty january meeshaan eighty markaas moy furayaas ballan qaado siri taweka laami haddahay magaalada road baka mandheera aad iyo aad saddex ruuxaa ku dhimatay stadiumka maawa ani shaahidaan ahay nineteen eighty january mhm
markaan madaxa maalaba ballan bay qaadaan ballantan waa xaaraana allah naga nase aad baad mahadsan tahay xuseen jiis saaxib waa mahadsan tahay saaxib dhegeystahaasi u mahadsan yahay ee musacab gabagabada soo gaarnay bal hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaynaa kadibna barnaamijkan soo afmeerayna halkaas Een, hadduu ibah raali ka noqdo bal qadka telefoonka iminkan qadka aan ku jiraan siinaya soo dhowo ku salaamaya alo star f m soo dhowo walaale السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا شكرا
الحمد لله و waa maxamed wala ka soo hadlayo balambala maxamed haye
ninka hadda lahaa quudaan jiri qoryo u goro oo iga horreeye kaa taada um ka dhiibo maxamedow haa taydaan ka dhimanaya haye
allahu aclam horta ruux eldoon ilaahay baa garani aha
ilaa akiyow sida hadda xaaladda ay u socoto aha
waxan waa siyaasad lama saadaalin karo hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka hadda aad iyo aad ugu dhow kolley moonigeyda hadda sida aniga ila tahay laakiin heshiisiin hadda qorshahan ay soo saareen shaxda siyaasadda doonaya inay ay ku galaan garoonka ma sax ba haa waxa weeye haddaan xaaladayda fikirkeeda ka dhigto Mhm,
waxa laga hadlay horta waa wax qarsoon mhm,
qofka dee fikirkiisa banaanka soo dhigaya qofka qariyana mhm,
waxaa aad ugu guulaysaa inta badan qofka qariyo haye
marka kolley ani waxay ila tahay hadda lama saadaalin karo hase ahaatee de waktigaaba iska dhawo waktiga waktigaaba horta gebageba iska aba sax
hadda waana intigana aha
hadda waxay u dhowdahay aad iyo aad hadda madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad hawsha ugu u dhowda waa tahay aad baa mahadsantay maxamed haa ilaahay meesha sanaanna mariyo aamiin shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi iga sooco countiga gaarisa dhegeystayaal dhanka balanbalaha wuu mahadsan yahay ee gebagabada aan soo gaarnay dhegeystayaal ha- dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonka saaxib soo dhawow ku salaamaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaikum salaam waraxmat ullaahi barakaatu يوسف تقبل الله السلامين وأيام مريحان ayaan maraykaani soo dhawow ee codkaadan ugu hooseeya waana lagu waayey maxaa dhacay
ولا المعاني
waan ka xumahay ayaan maraykaani qadka telefoonka ee ka go-ay waan ka xumahay gebagabadii barnaamijka soo gaara dhegeystayaal ayaan ayaa u dambeysay musacab ayaa soo xiri doona barnaamijka laakiin marka hore dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay imikan ku leedahay fadlan xaqiiji diiwaangelinta macluumaadka telefoonkaga dhegeysta adigoo qaraacay hal ibar lix ama xidig hal ibar lix afar geysa dhegeystayaal fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefonkaaga maanta bagaar dukaanka safaricom ee kugu dhow ama sidoo kale adigoo gurigaada jooga ayaa markaas macluumaadka dhammaystiran halkaasi ka gelin kartaa oona kala socon kartaa dhegeystayaal muhiim ayaa loo- muhiimada markaas loo xaqiijinaya ay ahay mararka qaar dadka markaas laga yaabo qowlisataad kuwa burcada markaas in dambe kala duwan ay sameeyaan adigoo ade- ay- adi- ayagoo markaas adeegsanayaan macluumaadka telefoonka dhegeys maantaba ka taxadar qaraar istaa hal eber lix afar afar ge waa hal e- waa istaa hal eber lix afar geys ayaad qaraacaysaa fadlan si markaasi macluumaadkaada oo keli aad u kala ogaato bal adiga ma tahay mise qof kale raadinaya dhegeystayaal Ah, sidoo kale halkan waxaa leeyahay dabcan lixdan iyo afar ayuu sa- eh, markaasi sana jirsaday oo isbaalka caalamiga isbaalka markaasi caanka isbaalka aqaqaan hospital university ee la dhaha dhegeystayaal waxaana markaasi ku yaala nairobi dhegeyste xaruntiisa dhexe weyn waxay ku taalaa puntland waa isbitaalka wuxuu markaasi qaabilaa bukaan jiifka bukaan socodka dhegeystayaal waxaana markaas imikan kusii fidaya sida is- eh, dabcan wadamada kenya uganda tanzania dhegeystayaal waxaa isbitaalka imikan ka go-an sidii markaasi bukaanada uu daawooyin eh, iyo caafimaad taya leh markaasi usoo saari laha ama ugu soo saari laha dhegeystayaal iyadoo markaas imikan usoo saaray boqol iyo labaatan dhakhaatiir markaasi caalami ah dhakhaatiir markaas specialist ah dhakhaatiir markaasi eh, ka go-an sidii dadka markaasi bukaanada markaasi kaga saacidayn lahaayeen waxna uga qaban lahayen xanuunada markaasi kala duwan dhegeysta sida xanuunka markaasi haweenka gynecologist loo yaqaano dhegeystayaal kansarka iyo xanuunada markaasi een, qaliinada guud qaliinada markaasi maskaxda iyo sidoo kale macaanka keliyaha ee, iyo kaadada dhammaan waxaasoo dhan allah subxana wataala hanaga qabtee xanuunada markaasi cunaha ee e n t ga xanuunada markaas ilkaha xanuunada markaas maqaarka xanuunada jilbaha xanuun weliba markaas adiga iminkan kula daashiday dhibaato walba aad kula kulantay dhegeysta ama safar kale aad markaas ula- ugu ugu geli jirtay ama wadamo kale u aadi jirtay dhegeysta si daawo aad u hesho maanta ayaa markaasi lagu keenay xaafadda islii waana sidoo kale wuxuu wataa isbitaalka uu dhammaystiran yahay shaybeerkiisa casrigana uu haystaa dhegeystayaal iyo weliba agabkii qalabkii markaasi qofka shaqsi lagu baari lahaa xanuunadiisa dhammaan markaas lagu ogaan lahaa dhegeystayaal isbitaalka wuxuu ku yaala islii outreatment medical center waxaana ku xaafadda islii wuxuu markaas ku yaala fast floor dabaqa koowaad dhegeystayaal california center waxaana markaas ku dhagan yahay k f c wadada markaas dheer ee general wayroinga dhegeysa markaa talofka rabno baabka imaato wadada tooska magaalada u baxayso intaad gaaran nomad halkaas ayaa ka arkaysaa oo waxaad ka xitaa waad weydiin kartaa waad dhihi kartaa aw aqaqaan hospital halka ku yaala isri isri dabcan maanta waa booq haddii aad u baahan tahay dhakhtar inaad la kulanto ama sidoo kale aad markaas ballan aad la qabsanayso lambarkan aad wici karta eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkan kugu celiya mar kale eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ayaa markaasi ballan kala dhigan kartaa telefoonka dhegeystayaal lambarkaasi waa tahay gabagabadaan soo gaarnay muscab intaanan ku wareejin dhegeystayaal bal marka hore aan kuu sheego saaxiibayaal war farxad leh eetel imanka ku keentay adeega xawliga dheer eetel haatan waxaa sii xoojinaysa adeega foji oo markaas aad keenaysa soomaalida kala duwan ee dalka adeega foji wax markaasi ku siinaya kuna caawinaya dhegeyste waa mid markaasi fursi wanaagsan qofka uu isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka maaha mid si go-a markaasi si fudud markaasi kaaga go-ayo qaybta youtube-ka qaybta instagram-ka telegram-ka facebook-ka whatsapp-ka waxaasoo dhan ayaa markaasi hawl howlahada kala duwan markaas ogala socon kartaa dhegeystayaal qadka waa qad markaasi xabaarihiisa aad u dheeray qadka waa in badan ee baahi dhibaato u qabtay iminka waa laga shaafiyey oo waa laga haqabtiray dhegeystayaal haddaad markaasi soo dejisana sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma ah mid markaas culays ah dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga ee tel teglaanta kugu dhow ee tel soona qabsa lafta ee tel foji xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeysa dukaamada ee tel internetka ee tel foji wax markaasi kaa cunay inaad markaasi ka daawato waxyaabo fara badan oo markaasi horaan dad kale laga yaaba inaad ka daawan jirto dhihi jirta anigaa saaxib u baahan kan kaa daawado telefoonkaada isii laakiin qadkaaga xun iminkan qadkaada ayaa markaasi si wacan kugu shaqeynaya qadka waa qadka markaasi xawaariisku aad ku dheer ee foji sidaad markaasi inaad ka daawad xirfadaha kala duwan ka barato waxyaalaha markaas dabcan xitaa qofku ka baran karo qaabka wax karisa cilaansaarka dhegeystayaal iyo weliba harqaanka isqurxinta waxaasoo dhan oo markaasi ku fududahay dhegeysta warmaa si wanaagsan uga faaideysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ayaa tel dhegeysta maanta dhaqaaq oo markaasi la soc dunidan casriyooday iyo dunida markaasi imikan la qabsatay dabcan la qabsa dunidan casriyooday oo markaasi dib ha isu dhigin ama sidoo kale waa in aad markaasi dhagaha markaas ay ku furnaadaan indhahana sidoo kale wax si wacan oga aragtaa dhegeyste waana markaad haysto qadka xabariisku aad ku dheeray ee qadka ee telefoji dhegeystayaal gabagabada ayaa soo gaarnay dhegeyste musaxab ismaaciil yuusuf bakad ay barnaamijka da-diin ayaan dhegeystayaal waad ku mahadsantihin la socodka sida qurux badan aad dhegeysan u dhegeysanaysaan waad ku mahadsantihin tani markuu barnaamijka bada noo soo galay sideed iyo qadar soddon iyo lix daqiiqa dhegeystayl intaasi dhagta waxaa inoo raaricinaya dhegta nagu haya asxaabta kala duwan asxaabta meelaha kala duwan ilaa iyo saddexda milyan ee markaas ina dhegeysanaya dhegeystayaal subax waliba aad bay ugu mahadsan yihin saaxiiba kan ku sugan mandheera kan kusugan wajeer kan baledxa kusugan kan suufta kusugan kan sidoo kale wajeer kusugan kan gaarsa kusugan deegaanada markaasi kala duwan ku kala sugan dhegeystayaal kuwa markaasi meeru kusugan dhegeysta kuwa isiolo kusugan kuwa marsabit kusugan dhegeystayaal kuwa markaasi kajiado namanga iyo sidoo kale xaafadaha kala duwan ee nairobi kusugan ayagana aad u mahadsan yihin saaxiiba kuwaale kilifi sidoo kale dhankaas iyo magaalo xeebeedka mombasa naivasha nakuru meel waliba iyo waliba kuwa live streamka dhegeysa sida tooska nagula socdaan aad bay u mahadsan yihin saaxiibayaal waad ku mahadsantiin dhegeyso halka maana soo gaarnayn adiga haddaad markaasi ahayn subxaana ilaah ka hor subxana watacaala dhegeystayaal laakiin waad ku mahadsantay adigana sida quruxda badan mar waliba aad noogu taageerto halkana wehel aad mar waliba nogula noqoto dhegeystayaal la-aantaa ma socon karno mana tilaaba dabcan tilaabadana iskuma labada lugood markaasi waa dabcan tilaabo ma qaadi karno haddii aad markaas adiga garab aansan la siinin dhegeyste shukran baan ku leenahay waxaynu ballan maanta hadduu eebaha raalli ka noqday isniinta iyo berri arrimaha gobolka waqooyi bari oo anigoo geli doono insha allah inta ka hor waxay naga tegay sidaasi nabadgelyo shukran shakuura wa shukran jaziila maloba naga dhegeysanaysaan sidaasi nabadgelyo maasanidiin dhammaantiin